kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kordhiyo wanaagu kullibaa israaceen ha kulmeen dadweyne kaskooda iyo maankiyo ha kulmeen dadweyne kaskooda iyo maankiyo kartiyo awoodood ha isu keensadeen kakacnaba dahuruday kalsooni hala gaare kakacnaba dahuruday kalsooni hala gaariyo kalgacayl walaalaha soomaaliya sugeen
ay tahay dadaalada ay wada xukuumadda
maaj lix tobanka ku horreeyey afar qaybood ayaa kor u kacay kabacdi marka hore caadi ah waxyaalaha kow hooyinka kaarko lagu suuq retailka loo gadaayay boqolkiiba wax badan wey saliidii saliid qaawar aan lahayn qaadkii wax laga qaaday sunflowerkii iyo saliidihii kale ee soomaaliya dhoofin kari lahayd adduunka u dhoofin lahayd antaan soo saari lahayn wax badan ka faa'iidi lahayn saliidda caadiga ahayd qiimaheeda ten percent buu kor u kacay mar guud ahaan dhaqaalihii saameyn ayuu ku yeeshay covid nineteen siyaasadaha aan ka rabno wasiirada wasiir xuseen wasaaraddiisa xanaanada xoolaha work plan baan la samaysanay waxyaalaha aan ka dibet garanaynay berigii aan qorayno qorshaha waxay ahayd xoolahan nool aan dhoofinayno masidoodan u dhoofinaa mase waa qalnaa hilibkan dhoofin hadaan qalno maxaan ka faa'iidaynaa araggaan ka faa'iidaynaa shaqaan ka faa'iidaynaa slaughter house baa loo baahan laakiin slaughter houseka energy buu baahan energyga ma haynaa sida looga meelahan ka doodnay bay ahaayeen sheekh qarankana wasiirku noo soo gudbiyey priority badan ayaa ku jira halka kalluunka taasoo kale badda baddeenno siisano badan oo tuun ayaa jira kalluunka fara badan baa ku jira maanta aan marinay maalmahan baddaa kacsa kalluun lagama helo soo socda kiilada salmanka waa lixdan iyo toddoba doolar sax maa wasiir salmonka waddankan haddii la keeno waa sixty seven dollars waxaan samayn karnaa tuunadeenna iyo king fishka iyo fish kale ee waddanka very expensive marka loo fiiriya meelahan kalluunkaba lahayn maxaa keenaya soo dabashadii qalajintii dhoofintii packagingkii waxaas oo dhan xifadahana aad buu yeri marka food securityga overall markaa fiirisid u dardar daawac aad weyn baa soo gaaray waddankan waxaa la keenaa raashin ciiddaa ka badan sanadkii oo w f d hay-adaha gargaaru keenaan beeraleydana waxaan ku dhiirigelinay inay waktiga abaaraha ka gataan noo sheegaan boqolkiiba soddon iyo sideed inay ka gateen beeraleyda soomaalida boqolkiiba boqolna ka gataan boqolkiiba konton boqolkiiba siddeetan laakiin waxaa ka maqan farsamooyin farbuur fiican u baahan dada kale u baahan marka qaybta kalean ka hadli karnaa laakiin guud ahaan kusoo koobaya food securityga iyo covid nineteen runtiinu dhaawac weyn u geysa covid innagu marka horeba xaaladdan aan wanaagsanan
ay tahay dadaalada ay wada xukuumadda khaasatan wasaaraddaada xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa sidii loo badbaadin lahaa ama tallaabooyinka aad ka qaadeen cunayarida keeni karta covid nineteen su-aashay ahayd su-aashii hadda aan weydiinay wasiir jamaal marka haddii aad yar noo faahfaahin karto ilaa yiraahdo kole su-aalo yaal badan oo kalena way soo socda
waa mahadsan tahay dibaanada meesha jirada iyo warada iyo maratay inta kale kasoo qeybqayba aadan elinaynaa fursaddan maanta looga hadlay ee covid nineteen dhibaatada ama waxa uu geystay dhaqaalaha hoosu dhiciisa waddankan qaybaha wax soo saarka ah runtii waxaan wada ognahay xoolaha iyo waxa ka soo baxa waa lafdhabarta dhaqaalaha soomaaliya ee waxayna u yihiin gaar ahaan sidaad la socotaan dadka soomaaliyeed boqolkiiba lixdan iyo shan waa reer guuraa oo xoolo dhaqataa tiro intaas la egna waxa ay ku tiirsan yihiin dhaqaalahooda waxa ka soo baxa xoolaha dadkeenna soomaaliya xoolaha waxay u isticmaalaan mar waxay ka helaan nafaqadii nutritionkay u baahan yihiin sida hilibka iyo caanaha mar waxay ka helaan kaashkii lacagihii nolosha ay ku noolaan lahaayeen oo maaragtay ay ku gadan lahaayeen waxyaabaha daruuriga kale ay u baahan yihiin mar waxay dhaqan ahaan waxay u isticmaalaan xoolaha dhinaca marka la guursanaayo ee waad ogtihiin gabadha lagu bixiyo isticmaalaan marka waxa uu yahay lafdhabar aad weyn dhaqaalaha soomaaliya mar kalena waxa weeye sidaad la socotaan maanta wakhtigan xaadirka lagu jiro dibadda waxa soomaaliya u dhoofiso wax badan qolkiiba siddeetan ka badan xagta adag soomaaliya ka soo gasho waxaa laga helaa waa dhoofka xoolaha loo gudbiyo wadamada khaliijka iyo wadamada carabta ee maaragtay walaalahan nahay annagoo intaas ay jirto nasiib darrada dhacday muddooyinkii shantii sano ugu dambeysay soomaaliya waxaa ka dhacay dhibaatooyin aad u fara badan oo climateka cimilada la xidhiidha shoogka sida waxaa jira abaaro dhibaatooyin u keenaya xoolaha iyo xoola dhaqatada iyo daaqsinkooda waxaa dhacay sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobanka iyo laba kun iyo labaatankaba fatahaad oo roobab iyo webiyada ay keeneen taasna dhibaato waxay ku noqotay isla markii xoolaha iyo xoolodhaqatadaba noloshoodii haddana iyadoo intaas jirta ayaa haddana waxaa dhacay in uu yimid kii gii ayax oo aad u fara badan oo waddanka gaar ahaan dhulkii daaqsinka soomaaliya gobollada dhexe gobolada koonfureed ilaa iyo waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ee soomaaliya waddankao dhan uu baabi'iyey dhulkii daaqsinka ahaa iyo noloshii xoolodhaqatada soomaaliyeed iyadoo intaas lagu jiro ayaa haddana waxaa timid arrintan covid ee cudurka safmareynka ah dhibaataduu keenay cudurkan marka waxaa noogu sii darsamay dhoofiddii xoolaha soomaaliyeed loo dhoofinayay waddamada khaliijka gaar ahaan wakhtiga xajka oo bilaha ugu badan oo sanadkii xoolaha soomaaliyeed ninka reer guuraaga ah markii xoolahaas la dhoofiyo wuxuu ka heli jiray lacag fara badan ilaa hal malyan iyo laba boqol kun aan muddada xajka keliya bil soddon maalmood gudahooda aan u dhoofin jirnay dalka sacuudiga waad la socotaan sanadkan arrintan cudurkan daraaddiis covid xajkii waa la joojiyey waxaa baaqatay halkii malyan iyo laba boqol kun taas dhibaato waxay ku keentay ganacsatadii soomaaliyeed dadkii xoolaha dhaqanaayay dadkii u diyaar garoobay oo maaragtay intaas ah inay dhaqaalihii ka soo geli jiray sanadka dhan ay isticmaali jireen oo hoos u dhaco waxaa kaloo ay timid shaqa abuur badan oo ilaa boqolkiiba lixdan ay abuuri jirtay xoolahaas dhaqashadooda ha noqoto ama marka la dhoofinayaba gaadiidka cooskooda biyahooda dabagalkooda intaasoo dadoo soomaaliya ayaa shaqo keeni jirtay kiina maaragtay waa naga baaqatay marka ay taas keentay in xoolihii xataa waxaa kaloo dhacay xuduudahan sidaad la socotaan way xiran yihiin xuduudaha soomaaliya gaar ahaan kenya innaga dibadda dhoofinta keliya maana waxaa jirtay xataa xoolaha soomaaliya xuduudaha isaga gudbi jireen waxaa looga ganacsan jiray ilaa gaarisa ilaa wajeer iyo meel walbay tegi jireen kiina waxay keentay xirnaanshihii isu socodkii ganacsiga waxaasoo dhan waxay keentay inay dhaqaalihii uu hoos u inkastoo wasaaraddu ay ku dadaashay in bedelkeedii naloo furay markii ugu horreysay muddo lix sannada ah ka shaqeynay sidii loo furi lahaa xajka unbaa naloo furi jiray muddo lix sano sanad walba marka xajka inta kalena waa naga xirnaan jirtay sanadkan waxaan ku guulaysanay in naloo furo suuqii gudaha ee xoolaha ee sacuudiga taasna waxay dhibaato nagu haysaa weli lama qabsanin sidii xajka looga heli jiray laakiin wuu furan yahay waa wadnaa fatahaadii sanadkan roobabka iyo goboladan dhexe ilaa iyo koonfurta soomaaliya ku yimid biyaha waxay keentay inay cudurro ka dhashaan fatahaadii webiyada biyihii contamination iyo daaqii maaragtay maaragtay xoolaha isticmaalayeen dadkii xoola dhaqatadana noloshoodii ay waxyaabihii ka heli jireen dhibaato ku timaado nasiib wanaag annagoo la shaqaynayna wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda hay-addan bangiga adduunka world bank waxaa naloogu oggolaaday in xoolihii dhibaatadii ka soo gaartay fatahaaddaas webiyada wakhtigan covid la daaweeyey muddo xoolo ilaa afar milyan ah daaweyntooda ayaan bilaabi doonaa wixii goor dhow bilaha soo socda gaar ahaan sebtembar bisha ka dambe hadda meel gebagebe ay maraysaa ruuxaas aan abuuri waxaa kaloo barnaamijka noogu jira meelihii daaqsinkii iyo maaragtay isagana in la fuliyo dadkii dhibaatada kasoo gaartayna waxaa jira barnaamijyo kaloo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda asla wadna oo world bank iyo maaragtay ayaxa dhibaatada kasoo gaartay dadka gaar ahaan tabarta daran ee reer guuraaga baadiyaha ku nool sidii loo gaarsiin lahaa howlahaasoo dhan waa la wadaa insha allah waxaan rajaynaynaa inay maaragtay guulo fiican laga gaari doono su-aalo kalena waa mahadsan waxaan rabaa inaan mar kale kusoo dhoweeyo wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda wasiir cabdulaahi warsame bidhaan wasiir soo dhowow su-aashii oo waxaan rabnaa hadhowdi taas waa su-aal oo general oo guud hadhow details badanaan geli doonaa insha allah tiradii iga horreeyey baa run arrintaa faahfaahiyey waxaan dhihi lahaa maalidu mar kasta waxaan dhahnaa badda ugu dheer afrikaan leenahay badweyn baan leenahay waxaan xasuusanaa uun marka arrimaha badda innaga iyo kenya iyo isu qabtanno ama la yidhaahdo kalluunkii laysana iyo waxbaa la bixinayaa dowladdu bixinaysaa baad inta kale oo dhan uma baraarug ka soo aadaan meesha kalluunka yaallo ama cuntada ima soo doontaan dhaqanka soomaalidaana xoogaa waxyaabo badan kulley inaga xakamaynaya ilaa soomaalidu ay gaadho in gabadh marka la guursanayo yaradka loo bixiyo kalluunka weli ma dhoweyn marka waxyaabaha marka laga hadlayo guur security-ga qaybna waxaa ka mas-uul ah state iyo dowladda qaybna waxaale shacabka iyo kastada iyo arrimahaas wuxuu muhiim ugu yahay stateka amnigaa ku marka annaga waxyaabaha ugu waaweyn oo nala ka rabo ase dowlad ahaan waxa weeyaan in la sahlo oo dadkii loo sahlo ganacsatada ahaa sidii cuntada lagu gaari lahaa ama shacabka ahaa siyaasadihii sahlayey in tusaale kalluumaysiga oo kale in la diyaariyo siyaasadihii sahlayey kalluun lasoo qabsado ama gudaha lagu isticmaalo ama dibad loo dhoofiyo tayo dhowrkii oo kalluunka iyo kor loo qaado in uu yahay wax ama laga ganacsan karo ama la cuni karo arrimahaas oo runtii sida uu wasiir kamaal sheegay ku jiray n d b nka iyo waxyaabihii aan aan aan aan kula heshiinay inaan kor u qaadi doono qabadan baan ka qabanay waa waa siyaasadahoodii waa dhammaynay shuruucdii badda kalluunka lagala soo bixi lahaa waa diyaarinay waxyaabaha maqmaqan oo dhibaatada weli ay kato waxa weeyaan maalgashi oo oo ma ahayn kalluunka oo kale marka aan fiican u taarget gareeyo ma ahayn dhaqan ganacsi oo soomaaliyeed oo xoog leh ma ahayn balka soomaalidu ay meelaha kala taqaano oo ay ka ganacsi marka wuxuu u baahan yahay maalgashi fiican oo sahla in si sahlan loo soo gaadhsiiyo suuqyada ama kuwa lookalkaa ama kuwa caalamiga ah ee banaanka marka arrimahaas dadaal badan baan kaga jiraa siyaasadihii waa dhammaynay ama kuwii tay dhowrka ha noqdeen ama kuwii lagu dhoofin lahaa ha noqdeen maalgashiga waxbaa ka bilbilaabmay ama waxbaa ka dhow dhow dad soomaaliya oo ganacsato ahoo dadaal badan oo sameeyey waa jiraan oo magaalada muqdisho iyo meelaha kale ee inta badan kalluunka laga ganacsado oo saasoo kale ay ka mid tahay dadaal badan sameeyey waa jiraan laakiin dadka badan oo maaska ah oo soomaalida ah oo ama iskaashatooyinka yaryar haysta ama rababa ku fakeraya inay kalluun baddooda kasoo qabsadaan waxyaabo badanaan uda diyaarinay baa jira qaar doonyaan u qaybinay waa tiriirin garaynay runtii dadaal badan baa socdaa dadkuna haddeer waxaad moodaa inay xoogaa kusoo yar dhiiranayaan waxaan dhowaan rabnaa inaan sino sidii mar soomaaliya ay ahaan maalmaha qaarkood kalluun uun la cuno oo la joojiyo cuntooyinka bahaya wax ka wixii kale su-aalana waa u imanaya waxaan rabaa wasiir xuseen sheekh maxamed sheekh maxamuud inaan weydiiyo saa hadda noo sheegtayba waxaa jira waxaa dhahday bisha oo xajka waxaan dhoofi jirnay malyan iyo ku dhowaad xoolo ah waxaan la wada soconnaa dadka xoolaha sameeya ama ganacsatada waxaa u dhaceeyey dadka raaca geeya meelaha lagu dhoofiya baabuurtii lagu qaadaayey waxaan ognahay in dad badan oo soomaaliyeed ama qoysas badan oo soomaaliyeed ay ku noolaayeen oo aana ka ahayn ganacsatadii waaweyneed laakiin kii raacayey kii xoolaha daajinayey kii cawska keenayey kii ilaa geynayey een, dekedda intaasoo dad oo kala duwan oo soomaaliyeed ayaa waxay ku dhacday runtii ee dhaqaale la-aan qoysaskoodiina ay faqiirnimadii ay ahaayeen uga sii dartay marka wasaarad ahaan hadda waxaa noo sheegtay inaa qorshe wadaan dadkaas in ee, la kaalmeynayo sidee aad ugu talagasheen ama istaraatiiji noocay ahaad qaadateen inaad qoysaska soomaaliyeed oo dadka ugu hooseeya dalkeenna ah uguna badan runtii loo gaarsiin kara dhaqaalihii hadda aad ka dhawaajisa
Eh, mudane gudoomiye waa mahadsan tahay Eh, runtii markaan leeyahay dhibaato ayaa nooga timid xoolaha dhuuf xoolaha dhuufka soomaaliya dhan ma istaagin Eh, sa- sanadkan ilaa iyo hal milyan iyo laba boqol kun xoolo ka badan waxay u dhoofeen dalka cumaan oo maratay dalka soomaaliya ka dhoofay ilaa iyo nambaro kaloo yaryarna maratay masar iyo yeman ilaa qatar waa waa ay u dhoofeen sacuudigana waa furan yahay hadda dowladda sacuudiga waxay noo ogolaatay xajka kadib arrintiisa markay dhacday waxay noo furtay waxay noo ogolaatay lix boqol kun oo neef oo ari ah boqol kun oo neef oo geela gebagabay maraysaa dhoofinteeda way socotay laakiin saasoo ay tahay ma kabar garaynayso no, taasna way socotay tanna waxay ahayd arrin xajka bil keliya hal milyan iyo laba boqol la dhoofinay marka sidaad sheegaysid waa arrintaas way jirtaa dhibaatooyinkan fatahaadda dhacay ayaxa ee dhibaatooyinkan maaragtay ee baaraha oo dhan meel walba waxaa ku jira dimo loogu talagalay dadka taagta daran ku horeeyaan dadka xoolo dhaqatada pastoralka area ruralka ku nool iyo cunto iyo maaragtay in lahaa kaash labadaba loo annagoo ka helaynaa kaalmo gaar ahaan bangiga adduunka iyo maaragtay wasaaradaha quruxinta iyo maaliyadda shaqaynaya sidii dadkaas loo gaarsiin lahaa cunto. barnaamijka waa lasoo ogolaaday laakiin jira oo la wadaa oo ay yihiin wasaaradaha hadda aan sheegay hogaaminayaan Marka waxaan rajaynaynaa in dadkaas loo kaloo jira soomaaliya dhibaatooyinkan kusoo noqonaya daraaddeeda sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii bishii juulyo waxaan anagoo kaalmo ka helaynaa naga siinayaan bangiga adduunka iyo cidda cuntada adduunka ee faw diyaarinay istaraatiijiya ee dhammaan xoolaha iyo xoolaha waxa ka yimaada iyo xoolo dhaqatadaba sidii ay u gaari lahaayeen aan dhibaatadan mar walba imaanayn sidii looga ba- dadka loo gaarsiin lahaa inay helaan biyo joogto ah daaq joogto ah ee markay abaar jirto iyo markii meelaha daaqsinka loo xiro ee warooyin iyo meel walba waraabkii looga diyaariyo barnaamijkaas waan waa- waa waa diyaarinay oo maaragtay kala shaqaynaya loo jira barnaamij kaloo mashruuc kale isagana oo aad u weyn oo dowladahan deriska ah qayb nagala yihiin oo soomaaliya etoobiya iyo kenya hadda lagu bilaabay kala shaqaynayno ee maaragtay bangiga adduunka oo ah livestock insurance macnaheed uu yahay sida intaysan abaarta dhicin ka hor inta dadka loo sameeyo iyadoo la adeegsanayo satellite-ka meelaha daaqsinka iyo waxii xaaladooda ku sugan yahay markay abaarta soo socoto aan abaarta la gaarin xoolaha dadka iyo inta la ogaado in dadkii la siiyo ee abaar markay soo socoto qof walba xoolaha intuu leeyahay wixiisa kaash loo siiyo oo xoolihii daaqsinkoodii iyo biyahoodii qof sooyo intay xoolaha markay dhintaan dadkiina dhibaato ay ku dhacday kadib la kaalmeyn lahaa barnaamijkaasna gebagabuu marayaa maaragtay wasaaradda wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta maaragtay wasaaraddeena kanala xoolaha meel fiican ayuu noo maraya waana gebagabadii ayaan ku sugannahay isagana waxaa laga bixi doonaa waxaa abaaraa dhacday cuduraa yimid inaan ka baxnaan rabnaa tobanka soo socda soomaaliya inay gaarto in ay abaar timaado si loogu diyaargaroobi lahaa abaartaas dadka dhibaatooyin haduu cudur noocan oo kala yimaado intahaas oo dhan waa waa wada gaar doonaa inaan ka baxno dadka hadda dhibaataysanna barnaamijyadoodii wayna bilowdeen waa socdaan waana la siin doonaa cunto iyo maaragtay kaash baa la gaarsiin doonaa waana bajetkoodii lacagtoodan waa la ka bixin wasiir een, maadaama waxa aan ka hadlayna ay tahay sugidda een, cunnada iyo nafaqada een, waxaan la wada soconnaa adigana aad hilibka iyo caanihii een, maadaama hadda waxa aan ka hadalnay ay yihiin xoolihii dhoofintoodii een, iyo hilib aan ka wada hadalnay waxaan rabaa waxyar dhinaca kale inaan u neexana dhinaca nafaqada een, caanaha waxaan aragnaa in annagoo intaasoo xoolo qab oo arigii loodii iyo geelii qabno haddana ay ganacsatadeennii ay soo dhoofiyaan een, caano gasacado ku jiro telefishinadana idhehe looga sameeyo oo lasii dhiirogeliyo weli wax qorshe ah oo idiiga aadan ma jiraan sidii loo horumarin lahaa caaniheenna siday ahaan lahayd arigii iyo loodii iyo geeli ama lasoo celin lahaa warshadihii caanaha uu dalka lahaa
waxyaabaha lagu horumarin karo aas muhiimsan in horta marka hore loo helo neefka tan dadka nafaqadooda la gaarin neefka laftigiisa inuu helo nafaqo iyo cunto wanaagsan daaqsin fiican inuu helo in loo sameeyo barnaamijyo istaraatiijiyada haddaan ku sheegayo in la sameeyo beero waddankoo dhan ah oo loo abuuraayo dadka markii qolaha oo dhan waxyaabahay cuni lahaayeen cuntaday cuni lahaayeen sida bani aadamka oo kale iyagana loogu diyaar gareeyo meelaha daaqsinka iyo biyahana in marka horeba horta xoolaha nafaqayntooda lagu dadaalo kullama xoolaha nafaqadooda iyo iyo raashinkooda iyo biyahooda ay helaan waxaa badnaanaya caanihi tan kale waxaan kuu sheegayaa soomaaliya maanta waxaysan dad badan lama socdaa laakiin caanaha geela oo laga sameeyaa business xag aad u fara badan la socdaan maanta waddankoo dhan business iyadan waxaan ku diyaarinay barnaamij hadda ka shaqaynaya cidan u s a ka maraykan inay dhiirigeliso maaragana waxaan wadnaa in dhinaca fayadhoorka nadaafadooda i loo badarka bacdi waxbaa lagu caagagaa lagu keenaa caagagaas waxay keenayaan udsebitiga uma wanaagsana badqabka sada uma wanaagsana taas waxaa marka in loo diyaariyo dadka meelaha iyo hilibka inay helaan dadka meel haboon hilib nadiif caanaha oo kale saas oo kale barnaamijyo saas loogu sameeyo siduu hadda ayta wasiirka ka hadlayna inaan lagu fikirin keliya xoolaha nool badiyo slaughterhouse meelihii xoolaha lagu qalaayay qalaba inay abuurmaan waxaa la faa'iidi doonaa maqaar dhiiggii waxaasoo dhan maanta waxaan gaarnay dadaal badan gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda wasaaradaheena la shaqeeyaba in maanta la gaaray barnaamijyadii laga fulin jiray hay-adaha n g o si loo fulin jiray maanta ay liidka noqonayaan markii ugu horreysay waa liidka noqonayso dowladihii iyo wasaaradihii inay iyaga mas-uulka noqon dankan mashaaric fara badan laga fuliyey laakiin follow up ma jirin lama dabageli jirin lamana hadda iyadoo kordinaynaysa wasaaradda qorsheynta la soconayaa wax kastoo la sameeyo iyo wixii meeshii lacag lagu bixiyey wasaaradaha munid sidaan hadda sheegayay talaalka xoolaha oo kale daaweyntooda hadda goor dhow walba baan halmaynayo wasaaradda ayay noqonaysaa inay iyada liidarayso iyadoo lala kaashatanayo dowlad goboleedyadii atirta eedaha jiraba inay dowladda ay ogaato dhibaatooyinka mar walba ku
aad iyo aada umahadsantahay wasiir waxaan ugu soo biiray hadda wasiir ku-xigeenka humanitarian wasaaradda humanitarianka wasiir ku-xigeen wasiir cabdirashiid ahna xildhibaan golaha shacabka ah wasiir soo dhowow waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo wasiir bidhaan waxaan wada ognahay khayraadka badda waa meesha keliya aanan saamayn ku yeelanin runtii markay badda kacsan tahay ma ahane aanan fatahaad iyo iyo aanan ku yeelanin abaar midna waxaana wada ognahay baddeenu inuu ku jiro kalluun fara badan oo looga faa'iidaysan karo waxaan kaloon ognahay dhaqan ahaan inay aad noogu yar tahay inaan maaragtay aan aadno dhinaca kalluunka aan aadno waxaad noo sheegtay hadda inaad soo wadid shuruuc ku aadan sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka baddeenna ka buuxa iyo kalluunyadaas malaygaas kala duwan ee ku jira baddeenna qorshe noocee ah ama wacyigelin ku saabsan oo lagu jihaynayo shacabka soomaaliyeed sidaa haddaba noo sheegtay maalin maalinta arbacaday aheeda umaleyna anoo fiirinayo wasiir baafe inay ahaan jirta maalinta malayga lagu cunayay soomaaliya oo dhan marka qorshe noocee ah ayaa kaaga aadan oo aan rabnaa waxay inaa noo faahfaahaysa ama wacyigelin ama maalgashi ama ha ahaadaana xataa wiilasheenna yaryar ee badda ka kalluumaysta qorshe noocee ah ayaad ugu talagashay oo aad nala qaybsanaysaa maanta sidii loo horumarin lahaa malayga
waa ad sheegtay keena iyo sidii aynu ahaan jirtay baa wax bad ku yahay inaan ka faa'iidaysto kalluunka waxyaabaha aan fikrinayay oo aan sii iyo siyaasadii lagu maamuli lahaa in lagu iibgeeyo adduunka loo furo ka badan baan ka qabanay gelin yo badan meelo badan aan ka taataabnayna waan laakiin intaa in ka badan baa baa nala kufeeyey tusaale waxyaabaha haddeer aan ku baraarugo waan kamid ah gacwiya nimankan la yidhahdo u s waad aragteen suuqyada kalluunka lagu iibiyo magaalada muqdisho markaa suuqyada gashi inta badan waa waa dhibsanaysa sibjamaal baan maalin kugeeyo suuqaan kusoo tatayaa baan ku yidhi iridda markaan marayay anigu waa la yara qabsaday bu iga saa marka waxaan aan marka dhowr jeerra meesha waa la dhisay waa la hagaajiyey waxaan u fakirnay waxaan idhi meeshaan qofku qof sidiisaba haddaan gogoshiisu fiicnayn hurdadiisu ma meeshaan laguma soo degdegaya in kalluun laga iibsado ama dadku ay tilaadaan inay kalluun cunaan qolyahaasaan hooyin isu geegeynay waxaan idhi waxaan dhisi doonaa maarki weyn magaaladoo dhan ay haddii allaydnoo haddeer noo soo dhammaatay iyagii marka waxay sameeyeen oo aan isku afkaranay in la sameeyo fish vendors loo bixiyey oo magaalada oo dhan laga furo dukaamo kalluunka lagu iibiyo muqdisho maaha meelo kale oo soomaaliyana waa laga furo marka maxaa dhacaysa kalluunkii retailka loogu iman jiray oo oo la iman jiray shada labada suuqa waaweyn oo dadku ay haddana dhisanayeen ama meelo fog ay ay uga imaanayeen in xoogaa investmentiya la la hagaajiyey dadka lacagta qayb laga keenay qaybna lagu caawiyey hadda ilaa afartan meelood magaalada inay ka furan yihiin oo fish vendorsa oo kalluunka laga iibiyo nidaamsan qurux badan tallaagada yaalaan goojiyaashoodii leh marka uu noo dhismo maarkitka weyn aan rabno inaan dhisno waxaan ku talageli doonaa inaan sel iyo waxyaabo yareer loo soo doonan kaas ee dadka holselkee dukaamada leh iyo bisnisada waaweyn keliya ay ka iibsadaan ama aan gaadhno heer aan xaraashno oo halkaasoo ay noqoto meesha kalluunka marka nin kastaaba markuu kalluun soo qabsado isaga lagala wareego oo aanu ka fekerin yaa kaa iibsanaya iyo suuqu waa imise iyo wax lagala wareego marka la keeno lagu xaraasho dabadeedna dadka magaalada joogan ay saa iibsadaan loo sameeyo maalintaas iyo laba maalmood iyo saddex maalmood iyo afar maalmoodba meelo lagu kiib gareeyo oo qaboojiyayaal waaweyn ah oo lagu hayo oo qofku aanu saarin hadda waxaa dhacda hadda baddu waa yaro kacsan tahay kalluun badan male laakiin marka baddu caadi ay noqoto kalluun badan bay dadku soo qabsadaan kalluunkii ay soo qabsadeen more than half way khasaaroodaa waayo inaf qaboojiyayaal ma haystaan maalintaa wixii laga iibsada mooyaane waxa kale ama waa la cunaya ama way khasaaroobeysaa marka arrimaha aan aragnay oo haddeer aan shaqada xooggale ka wadno oo aan rabno inaan horumarka fiican ka samayno inaan kalluun horta lasoo qabtay khasaaroobin balaas si dadku ay u jeclaadaan kalluunka inay cunaan ama ay bulshadu isu beddesho in meelo nadiifa oo environmentigoodu fiican yahay lagu iibiyo kalluunka suuqyada waaweyn ee magaalada hadda ka jira laba suuq oo fiican baa ka jira laakiin hal mid aan ka dhigno kaasna aan ka dhigno in jumladda keliya loogu yimaado kalluun badan baa badda ku jira sideenna waxaan kaloo samaynay waaweyn waxaa jirtay laba sano ka hor inay ahayd doona sanad iyo bar ka hor kalluunka suurtiisa taariifka marka la dhoofinaya baa aada u badnayd ganacsadii waa noo timi waxaan idhi maxaa kalluun badan u dhoofin weydeen waa baadhnay waa ka shaqaynay waxaan ogaanay inay cashuurta aada ugu badan tahay marka wasaaradda maaliyadda aan la fadhiisanay halkii tankii laba boqoloo doolar la cashuuri jiray laba kunoo doolar la cashuuri jiray halkii tan waxaan idhi dadkan see u dhiirigelinaa kalluun in la dhoofiyo lacag adag inoo timaadaa la rabaa in ay awoodi karaan inay deyme qaataan oo oo ma garanaysaa si ay ganacsigooda yaryar ugu ugu ugu daboolaan inay deyme qaataan oo ma garanaysaa ay ku dhiiradaan marka waxyaabaha ay rabaan inay sameeyaan arrimo badan oo noocyadaas ah iyo kalaginta ka badan waxaan kaloo soo wadnaa inaan keenno festris waaweyn nebi ah oo ma garanaysaa yimid qaarkood yimaadeen awoodaha aan haysano gees ogaa bakdina weli waa jira laakiin haddana way ku qanacsan yihiin waxa ay doonayaan productiga ay doonayaan inaan hayno wayna ku qanci doonaan insha allahu tacaala amnigeenu inuu soo maxaa ka hortaaga ganacsiga soomaaliyeed in ay ognahay ganacsiga soomaaliyeed inay aad u badan yihiin real estate ay ku jiraan waxyaaba maxaa ka hortaagan inay leesmadaas soo tartamaan la siinaayo yaasha jaanib dadeena soomaaliyeed maalqabeennada ah dalka wada jooga een ma soomaali ahaana ugu gudanta ma sharuudkay soo yihiin aqoontooda hooseyso waanay ogeyn badaan looga faa'iidaysan karo sababta aanan loo sii jirin ganacsatada kalluunka aan hadda sunnada aad ee aan ino waa kalluunka sunnada la yidhaahdo runtii een, aadna inoo ku badan una baahan inaan ka faa'iidaysano waa kalluun socda tusaale markaan kasoo qaado siisanka bisha shanaad ilaa bisha sagaalaad mid september waa siisan uu tuunadu baddeenna soo marto waxaa lagu qiyaasaa shan boqol ilaa shan boqol iyo konton metric tan oo tuunno ah inay soo marto baddeenna Eh, marka wada hadalka bilaabayay baan waxaan ku bilaabay soomaalidu badda waxay ku xasuustaa marka innaga iyo kenya bad isku haysanayo la yidhaahdo laakiin ama ama een, su-aalaha marmar cabdi cali uu baarlamaanka naga weydiiyo laysanaad bixiseen maxaa laysanada u bixiseen laakiin dadka soomaalida ah een, ganacsatada ahi baraarug weyn oo arrintaasi kuma jirin waan rajaynayaa haddeer waayo dadka noo imanaya oo su-aalahana weydiinaya ama raba inay businesska galaan oo xoogaa investment iyo ku dhiiradaan lacag geliyaan waa badan yihiin way ku dhiiran doonaan wax discriminationi ma jiraan kadaa inay taas jirtay ee dadka soomaalida ah shuruudo aan ku xidhnayn baa kuwa ajnabiga ku xidhan marka soomaalida moor way u sahlan tahay inay qaataan oo tuunadaas badda maraysa oo aynaan inagu lahaanayn sebtembar ka bacdi meelo kale ay aadayaan waddamo kalea laga qabsanaya oo ay tahay inaynu qabsanno shanta boqol ee metric tanba een, een, inaynu qabsanno wixii aynu ka qabsan karno awooddeenna u leenahay ama aan shirkado kale ka iibino ama aan soomaali ahaan u qabsanno een, waa ku dhiiri gelinaynaa dadka soomaalida ee maanta ay dhegaysanaya inay yimaadaan shuruudo badan oo aan ka ajnabiga ku xidhan baan iyaga ku xidhnayn weliba haddii aan aragno inay aada diyaar u yihiin waa dowladdoodii waa waddankoodii iyagu baa loo adeegayaa wax badan oo kale laga sii khafiifin karaa marka een, soomaalida waa soo dhawaynaynaa haddaan helno dad soomaali ah oo ku filan inay malayga qabsadaan waa laga joojin karaa kuwa ajnabiga ah dadkan iyagaa waddankooda leh waa mahadsanta
Een, aad iyo aad aad iyo aad u mahadsantahay wasiir een uu- wasiir cabdirashiid waa kuusoo noqon doonaa waxaan rabnaa inaan waxyar aan u wareegno een dhinaca een dad badan aan nala joogo runtii oo waxyaabaha aan ka hadlaynay een xirfad u leh sida wasiir wasiirkii hore beeraha wasiir baafo een shirwac oo ah civil society-ga iyo doctor cilmi waxaan rabaa inaan wasiir baafo waxyar aan kusoo dhaweeyo een wasiir ee, waa ognahay aqoontaada xirfadeed markii laga hadlaayo food security nutrition Een, waana maqlaysay wasiirkii qorsheynta wasiirkii xanaanada xoolaha iyo iyo kalluumaysiga Een, walow aan casuulnay wasiirka beeraha ma nala joogo waa laga yaabaa gadaal inuu nooga soo darsamo Een, waxaan kaa rabnaa maanta bal fikirkaaga iyo sidii aan uga bixi lahayn adduunka waxaa aad u saameeyay awalba anagoo dhibaato ku qabnay Een, beeraheennii iyo wax soo saarkeennii ayixii biyobaxad ba- fatahaadii webiga haddana hadda waxaa noogu darsamay dhibaatada ay keento covid 19 waana la soconnaa dhaqaalaha dalkeena soo gala ugu badnaan wuxuu kusoo galaa eh, aid uu nagu soo galaa waa wadamadiina sii jiray deeqahane dhibaato iyaga laftirkooda haysato Een, waxyaabana ma dhoofsan karno waxna ma soo dhoofsan karno waxaan kaa rabi lahayn inaad nala wadaagto een, adoo ku salaynaysid een, fekerkaaga iyo iyo iyo hadalkaaga oo arrimihii ay noo soo jeedisay saddexda wasaaradooda ugu waaweyn xukuumadda markii laga hadlaayo food security nutrition soo dhawow
horta marka laga hadlo wax soo saarka ka hadlay dhinaca beeraha ka hadlaya wax soo saarka beeraha marka la fiiriyo danooyinkan dambaba ka wada dhiragsannahay ay eh, wax soo saarka hoos buu dhacay. sababta ugu weynna waxay tahay iyadoo dadkii wax beeran jiray colaadda ay ka soo saartay miyiga ay ka soo saartay oo ay xoogti wada noqdeen xoogtiyaashaasna waxay daarsan yihiin laga soo bilaabo duulooyinkii ay joogeen magaalooyinka u dhadhow ilaa iyo puntland bay daarsan yihiin maanta Um, waa dhulkii la beeri jiray markaad fiiriso dhulka hadda la beeraa dhow maaha marka soo saarkeenna aad buu hoos
ogaanshaha lafteeda way dhib badan tahay in hadda waxa soo kordhay waxaa xirfado badan technology cusub baa yimid oo si loo soo jeesto lafteeda loo baahan yahay xoogga la loo aan loo bedel aniga waxay la tahay covidka marka la fiiriyo saameynta uu ku yeeshay wax soo saarka uu ku yeeshay beeraleyda aniga aan dhihi lahaa aad uga badan waa dhinaca wax soo saarka wax haddana la dhihi karo waxaasaa la soo saari jiray waxayna u baaqdeen covid dartiisa saad fiirso labada gabadhow shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe marka la fiiriso firkaasi ma jiro maa jirayo cudurkaaba yimid Ah, sidaad ogtahan guud ahaana covid wuxuu aad u saameeyey galooyinka waaweyn miyiga iyo deegaanka. dhimashada haddaad fiiriso inta la og yahay oo sa waxaan ku raahdaa qaaday ee, kaaska laga qaaday u dhintay labada meelba u yaryihiin maa kuwa lagu tuhmaayay dhimashadooda in covid kula xiriirana dartikooda wuxuu sheegay shabeellaha hoose oo soo sheegay waa uu kontameeyey madayaan maha waa cudurkan wuxuu noqday cudur mareena nin eh, sugaanta aada ugu fiican oo soomaaligana ta wuxuu yidhi isagaanu mar waxaa la yidhahdaa cudurku marka uu dadku ku dhaco uusan waxyeelin maha annaga aad waxaan u isticmaalnaa marka uu wada uu laayo oo maaragtay marka eh, saameyntaasi eh, ama la dhihi karo ganacsigiiba hakaday ama wax soo saarkiiba hakaday waa horta waa lagu yeertay laakiin haddaad barbar dhigto maalan shabeellaha hoose oo- shabeellaha dhexe oo kaleeto dhibaatada ugu weyn oo hadda haysata waa fatahaadda fatahaadaasaa waxay tahay mid aad u baabi'isay maaragta ay webiyada markay fatahaan waxay baabi'iyaan dalagyada taagan bay baabi'iyaan wixii kayd ku jiray baabi'iyaan ay eh, muddo biyaha meeshay fadhiyaan ilaahay ka baxan in la suga weeye dhaqaale xoog leh ee meeshaasi ku baaba'a shaqaa ku baaqata ay dadka qaar waxa ay qiyaasayaan maalan shabeellaha hoose oo- shabeellaha dhexe oo kaleeto misaal marka loo soo ilaa iyo hal milyan oo dollar oo khasaare ah in daadadkaasi gaareen ma marka iyo covidka intuu noo geystay inta fatahaadaha ay noo geysteen waxaa badan inta fatahaadaha ay noo geystay aan iswarsanna marka fatahaadaha kani ma waxay ahaayeen wax si kedisa ku yimid Ah, mise waxay ahaayeen wax hore u ogeen iyo afartii sano sanooyinka hadda ugu dambeeyey waxaa ah, fatahaadihii way way soo bateen gaar ahaan waxay soo bateen webiga shabeelle aad ugu soo bateen ma laga qaban karay aa waa laga qaban karay wax badan baa laga qaban karay haddii loo diyaar garoobo oo xoog la geliyo matala xagga daraasaadka iyo xagga maalgelintaba Eh, khasaare fara badan oo maanta dhacay waa la baajin karay maanta si loo soo jeesto Ah, waxaa kaloo iyadana ay sanooyinkan ugu soo kordhay oo cusub laga soo bilaabo laba kun iyo lix iyo tobankii sanad walba waxaa qalalayay webiga la fatahaadda iyo iyo- iyo- iyo qalalaada webiga qalalo waxaa aada loo maareyn karaa fatahaadda Mar- markuu webiga qalalo waa mar roobkii xagga uu yaraaday xoogaag yarka ahaa uu etoobiya dhexdooda webiga biyihii uu soo marayana waxaa lagu ceshadaa xaggaasaa lagu ceshadaa maarka iyadaasi waxay u baahan tahay yaa- waxaa dhici karta sababo fara badan baa jira in tuhunka la qabaa waxa isbeddelka cimilada uu gobolka saameeyey in ay lug ku leedahay laakiin ma naqaan mana hubno waxay u baahan tahay daraasaad bay u baahan tahay waxay kaloo m- aad waxaa aad u muhiim u ah maadaama labada webiba ay ka yimaadaan nooga yimaadaan etoobiya nooga yimaadaan ah, dalkaasna horumarkiisa gaar ahaan inta hoose ay ah, qorshaha ugu jira inay aad beerahooda u ballaariyaan beerahooda kordhaa micnaheedu waxaa weeye isticmaalkooda webiga ayaa badanaya isticmaalkooda webiga hadduu bato awey biyaha annagay nagu yaraanayaan waxay u baahan tahay taas laftirkeeda marka in la bilaabo in si rasmi ah waan waxna waa laga bilaabay actually oo guddina waa loo sameeyey Ah, wasaaradda beerahana waan xusuustaa iyo wasaaradda biyaha waa ku baraarugsan yihiin laakiin waxay u baahan tahay in tallaabo rasmi ah laga qaado wadahadal wadahadal lala galo waxaan ku dhahdaa dowladda deriska ah oo aan aad u firfircooneyn in arrimahaas miiska lasoo saaro laga wada hadlo laakiin danteennaa ku xiran marka la yidhahdo fatahaadaha marka la yidhaahdo waa webiyada koray ka yimaadaan waa sax laakiin waxa ugu badan waa wax dhinaceenna Eh, biyo xireenkii jowhar oo naan jiray samayntiisa etoobiya innaga nagu Ah, fatahaadana waxay ka ciyaartaa taas door weyn bay ka ciyaartaa Ah, waxay u baahan tahay midaas marka in xoogga la saaro iyadana maarata saaraha xoogga leh oo naga soo gaaray fatahaadda naga soo gaaray waa mid annaga aanu maareyn karno oo la dabcan waa iyo marka la galo iyo amniga jira amni xumada jirta markaad fiiriso waxyaabo badan baan dhib badan baa jira laakiin haddii loo soo jeesto waa laga webiga shabeelle waxaa ku teedsan ilaa iyo toddobo biyo xireen baa saaran maaha biyo xireennadaas ka qabto inay maxaan ku rahdaa ayna noqon oo keliya wax afka laga sheega inay noqon Um, waxaa laga yaabaa sideedii sano ugu dambeysay inaan hadal haynay oon dhehaynay biyo xireennadaas waa in la sameeyaa waa in saas la yeelaa ilaa haddana wax lagu dhaqaaqi lama arag waxay u baahan tahay uh, I think in si fiican loogu soo jeesto jiirka dadku qorshaha ka dhigtay. qorshaha horumarinta beeraha in biyo xireennadaasi meel aad u sarreysa Ah, haddii eh, eh, maxaan ku rahdaa wadahadallada lala gelaayo dowladdan deriska in la bilaabo oo la- la- la- la dardargeliyo maaragtay haddaan la gelin waxaa waxa iska bedelaya wejiga beeraha soomaaliyeed baa markii bisha november biyahay kaa go-aan oo mars ay ku yimaadaan afar sano isku xigta dhaawaca ku soo gaaray waxa weye waa dhaawac gaaray eh, dalagyadaadii gaaray gaar ahaan dhirta maxaan ku radaa oo oo- oo waaweyn ku dhacaya maaragta marka waxay la taani dhinaca eh, eh, eh, qabashada biyaha webiga mara roobka inta badan waxba ma laga qaban kara laakiin waxyaabahan maareyn karno waa midaas inay ku jirto mudnaanta wax waxqabadka inay ku jirto Ah, way ku I- I'm sure waan hubaa inay ku jirtay saddexdii sano lasoo dhaafay qorshihii horumarinta qaranka inay ku jirtay Ah, waxaan hubaa inay ku jirto kan shanta sano iyo ku jirto muhiimada maahan in lagu soo daro maaha muhiimada waxaa waye in wax laga qabto. marka ay- fikirkii nagama maqna qorshihii nagama maqna laakiin ficilkii baa naga maqna marka meelaha aad laadahay waa inaad inta aad garatid xoogga saarta marka warsiga marka wuxuu yahay waxaan jeclaan lahaa marka tantan ku xigta inaan isugu nimaano xagga hirgelinta qorshaha qaranka ee cunnada sugidda cunnada iyo- iyo maxaa maxaa maxaa laga samayn karaa maxaa maxaan kuraa sidee loo horumarin karaa inay taasi noqoto Ah, marka aniga covidka waxaa igala daran yaabihii kaleeto ka qaban karnay oo saameynta xooggana lagu oo maanta tan aan joogno beeraley baa waxay dhex fadhiyaan biyay dhex fadhiyaan kuwaa soo qaxay oo ka meeshooda ka soo baxay jidkii waxaa la mari la'yahay maxaan ku dhahda magaalada galaya la mari la'yahay Eh, biyo badan baa socda biyaha hadhowta dambiyaha fakada laftirkooda hadhowta waa laga faa'iidaystay sisinta ugu badan oo ka soo go'da shabeellaha dhexe ka soo go'da waxay ku timaadaa fatahaadaasi dhulkay ku fatahaado ayaa la beerta laakiin hadda waxay ku haysaa dhibay ku haysaa maarka waxa aan rabno marka waxaa weeye in xoogga la saaro waqtiyada tan aan arkayno biyaha kan soo kordhayo meesha imaanaya iyo aad arkaysaa anaga waxaan aad kale u dhaliili lahaa sida aan u adeegsano hay-adaha annaga garabkana siiya oo caalamiga oo jira. Ay- hadda waxaa soo baxa warbixinno isdaba jooga kow laba saddex afar oo isdaba joogaa soo baxa lagaga hadlayo biyihii lagaga hadlayo war aniga hadda uma baahnayna waxaan u baahnaa markay soo socdeen in la iisho markay soo socdeen inaan isqorsheeyo markay soo socdeen inaan dadkayga aan aan dhaqaajiyo qofkii alaabtiisa qaadan kara iyo kii beertiisa wax ka qaban kara in la sameeyo hadda warbixinna la ii soo diro la yidhahdo wixii aa soo socda goor biyihii iyo heleed waxa ii taras lama arka waxaan aniga aan aan aan aad ula socdaa jamaal baan arki jiray marka iyo xisaabtankaasi inuu inuu ku fiican yahay Ah, leeyahay laakiinse hadda tan qodaa waa naga fikirtay bal si fiican ha loo soo jeesto mahadsanid
aad iyo aada aa u mahadsan tahay een, wasiir runtii warbixin waafi ah een, ayaa naga siisay iyo muhiimadda uu noo leeyahay webiga shabeelle waa la soconaa hadda afar sano oo annaga aan ahayn hadda een, xildhibaan ama xukuumadda ay joogtay waxaan u malaynaya ilaa sideed jeer ayay webiga shabeelle uu fatahaad gaarsiiyey een dhaqaale fara badan iyo dad noolna waa waa lagu waayay tuulooyin badanaa ku baaba marka intaanan waxaan rabaa inaan su-aasha intaan taaganaha inaan u noqdo wasiir jamaal si aan u weydiyo wasiir een waa maqlaysaa een muhiimadda iyo mudnaanta ay leedahay in la maareeyo biyaheennii een waxaan ognahay ka xukuumad ahaan in aad xoogga la saaro aan si dhow xataa uga wada shaqeyn si loo maareyn lahaa webiga shaqa een waxaan wada ognahoo kaleeto in dowladda deriskaan nahay etoobiya iyo biyo xireenka waxaa kaloo jirto inay jirto international oo law of watering maadaama annaga aan nahay downstream iyagana annaga aan nahay downstream iyagana upstream ay yihiin inaysan annaga ogolaasho la-aanteena aysan biyo xiran ka xukuumad ahaan maxaa idigaga jihaysan arrintan aad wax ka qabataan annagoo og in loo magacaabay guddi haddana bal noo faahfaahi meesha ay hadda uu wax maraayo waa su-aal runtii aada wanaagsan markaad fiiriso guud ahaan eh, biyaha webiyada waddanka soo gala ama jubba ha noqdeen ama shabeelle ha noqdeen labadaba caqabado oo dhinaca kor ah ayaa jiray shabeelle saaad la socotid fatahaadaha yimaada inta badan maadaama downstream aan nahay inta badan iyadoo mararka qaarkood waqtiyo eh, ay roob da-ayaan ay kusoo beegmaan haddana waxaa jira su-aalo badan la iska weydiiyey baaxadda iyo xoogga ay biyahaas ku soconayaan mala kor ma laga maamuli karaayey miyaa la soo daayey maxaa laga yeeli karaayey innaga maxaa noo qorshaa su-aalahaas iyo mugdigaa badan wuxuu keenay in guddi loo saaro heer qarana guddigaas ay ka shaqeeyaan hadda oo daraasado badan sameeyaan dhinaca jubba laftigiisa waad la socotaa webigan daawa hor buuq baa ka taagnaa laba sano ka hor saasoo kale guddiga golo wasiiraa loo saaray iyagana fiirinaya baluxii aan ka yeeli karno Een, guud ahaan labada webi ee waddanka soo gala haddii inagu aynu usii diyaar garoobi lahayn oo ciidda kasii saari lahayn oo biyo xiranada diyaarsan lahayn oo shaqo qaban lahayn biyaha xataa yimaada dadkan waa la seefgarayn kara badbaadin kari lahaa wax badan waa lagu qabsan kari lahaa marka ma aha oo keliya waddamada dibadda ee dariska aan la nahay ama ee gaar ahaan biyahan ka imaanaya ee xoog ku soconaya laakiin naga laftigeena waxaan u baahan nahay inagoo og in kor biyaha naga xiga ee waddanka etoobiya aan ahayn waxaan oo kontrooli karno inaan bal intan wada hadallada ku jirno inaguna isu diyaarino sidii bal biyahan imaanayaan u manage garayn lahayn maamuli lahayn taa markaan oo ka duulaya waxaan samaynay fatahaadihii dhacay sanadkii hore iyo sanadihii kasii horreeyey oo hadda iska noqday wax sanadlaha dhowr kiblood mar dhacaya in aynu bal dayac tirno webiyadeena biyo xiradeena samayno ciiddii ka saarno halkaas waxaan samaynay mashaariic ayaan soo diyaarinay waad ka warqabtaa bangiga adduunka iyo hay-adda cuntada adduunka iyo hay-ado kale ayaa soo diyaariyay qorshayaal iyagoo la shaqeynaya wasaaradaha beeraha xanaanada xoolaha qayb bay ka tahay howlaha guud biyaha een, annaga iyo maaliyaddu ku jirna waxaan u dirnay tiim soo qiimeeyey een, aan webiga keliya qiimeyn laakiin nolosha guud ee dadka webiyada ku nool soo qiimeynayay waxaanu hadda eh, waa ilaahay mahadiyo aakhirkii ku guuleysanay inaan usoo helo dhaqaalihii lagu dhisi lahaa ama loogu diyaar garoobi lahaa dadkaas inaan mar dambe biyahaas fatahaadaasi dhibaato u geysan waa intaan ku jirno bal wada hadallada iyo waxaan etoobiya isla gaari lahayn inagu sharcida caalamka isticmaalayna iyo oo darsayna meelaha dhibaatooyinka imaanaya mashaariicdaas marka aan rabno inaan hirgelino ma rabno annagoo ku jirno weli qiimeyn iyo daraasad in haddana oktoobar eh, roobabkii dib u bilowdaan laakiin waxaan rabnaa hadda sida ugu dhaqsaha badan bal meelaha criticalka muhiimka ah ee webigu maalmaba ka fataho aan isla naqaan meelihii baan shaqo laga qabto hawshaasina dhaqdhaqaaqeeda waa socdaa hadday noqon lahayd heer dowlad goboleed iyo hadday noqon lahayd heer federaal saddexda dowlad goboleed ee webiyadu maraan maalin dhoweyd meesha webigu meelaha uu ku dhammaanaya shabeelle afgooye iyo marka la soo gaaray degmooyinkaas eh, shabeellada hoose fatahaadii si kastoo webigu uga fog yahay ee meesha kasoo galay waddanka haddana dhaamic daawajkiisii dhibaatadu geysanaya waa badanta dadkiina aad runtii u nugul yihiin Een, webigiina wuxuu iska noqday meel iska bannaanba oo aan ciiddii laga saareen dayactireen marka bal meelaha aynu ognahay oo webigu dhibaatadu ay ka taagan tahay inaan xoogga saarno ay mashaariicdan ku saabsan yihiin mustaqbalka dheerna afarta sano soo socota sidaan uga howlgeli lahay tan kale ee guud ahaan marka waddanka abaarihii laba kun iyo siddeed iyo tobankii ka bacdi ayaan waxaan sameynay daraasad dheer oo muddo socotay daraasaddii waxaa noo soo baxday dadka soomaaliyeed noo sheegeen sahaadaha abaaraha ka waxyaalaha kale deegaanka ama dhuxusha ama dhirta la goynayo een waxyaalaha cimiladu keenaan arrimahaasoo dhan inay saameyn weyn ku leeyihiin nolosha deegaanka xoolaha iyo dadka soomaaliyeed ee waddan ku nool taa annaga ka duulayna marka waxaan samaynay qorshaha oo adkaysiga iyo kasoo kabashada masiibooyinka oo qorshaheena qaranka qayb ka mid ah oo afka ingiriisiga lagu yidhaha recovery and resilience framework kaas markaa waxaan ugu baaqnay hay-adaha caalamiga ee waddanka jooga ee ka shaqeeya maxaa noqdeen u n-ka sida f a o iyo kuwa kale in wax kastay qabanayaan dadka baahiyaha iyo dhibaatooyinka iyo arrimahan halka kusoo qornay inay isticmaalaan dokumentiga dowladda oo ku shaqeeyaan kaas khayr baan rabaa halkaa inaan ku noqdo waddankeenna intii burburku socday ama dagaalka sokayaan ku jirnay waddankan hay-aduhu iyaga dowladka ah ama ha noqdeen kuwa qaramada midoobey ama kuwa noq- hay-adaha enjoyada ha noqdo waxay rabaan bay samayn jireen dowladihii isku xigay mid kastaaba intii tabarteeda waxay soo wadi kartay soo waday hadda waxaan taaganahay stage ay ku shaqaynayaan wax innaga noo qoran wasaaradahan waxyaalahan qorshahaloodkooda ku qornayn kama shaqayn karaan hay-ad qaramada midoobey ama international organization iman karta oo ka shaqayn karta qorshe aan ku jirin qorshaheena qaranka ma jiro laakiin maxay sameeyaan mararka qaarkood waa fiirinayaan afar boqol oo page weeye ama wasaarad gaaray rabaan wax ka fiiriyaan waxay arkayaan hal line oo waxay rabaan ku saabsan lineka keliya ka qaadanaya wasaaradda dowlad tagaayaan saxiixba ka raadsanaya wasiirka deewaayaan ku-xigeenka agaasimaha nasiib wanaag marka hadda anigoon technologygan iyo dexgalkan iyo dowladdii iyo waddanka amniga soo hagaaga ee dowladda soo xoogaysanaya ayaa dad badan ka shiftay oo saa ku shaqaysan jira mashaariic fara badan oo runtii waxaa jira malaayiin doolar oo waddanka inta lagu soo qaato ama nairobi aan soo dhaafi jirin ama si khaldan loo bixin jiro hadda wasiiradii iyo dowlad goboleedii iyo dadkii horan waa soo jeedaan dadkii iyo dadkii waa feejigan yihiin wixii iyagaa soo qoranaya iyagaa ka dheereeya technologygii internetkii wax walba meesha yaalin qofkii xataa doonarkii systemkan hadda sameynay wasaaradda qorsheynta oo la yidhaahdo amis waxaa weye doonarku markuu lacag bixiyo deeq bixiyo systemka inuu soo galaayo hay-addii bixisa waad ogtahay gobolka geysay degmada geysay iyo cidda shaqada gacanta ku haysa informationo badan marka xooga badan aan heli jirnay aan hayn jirin berigo ayaan hadda hayna oo ku khasbaya inay shaqada qabtaan tan kale weli laakiin waxaa jira hay-ado ay ka mid yihiin f a o oo kale hay-adda cuntada adduunka oo weli sidii u shaqaysa kaarteelkii wax maanaa ugu yeero laakiin waxay rabaan sameeya meelo waxaa jira loo ogoliya waxyaala i p cs la yidhaaho wasiiradu waa yaqaaneen security council mandate siiyo abaaraha iyo haddii macaluul meel ka dhacdo waxyaala noocaas inay geli karaan laakiin waxaa jira wax badan iskaga darsadaan iyaga biyihii swalan project kale ay gacanta ku hayaan f s n a u gacanta ku hayaan waa shaqadii wasaaradaha heer waxaan gaarnay aan ninkii madaxda ka ahaa p n g c in waddan ka saar rome aan tagnay la soo kulanay dagaalkii weli waa socda macnaha iyaga keliya maaha dad badan oo soomaaliya oo ku xiran oo waxaa jira raba inay difaacaan an waxaan xusuustaa markii aan aan ninka waddan ka saarnay wax keliya wax kaloo gama saarin wasaaraduu tegey wasiiradu miiska ugu garaacaya waa la kulmay waxaan ku wareedha qorshahaaga waa ku shaqaysa baltus wuxuu yimi haddaan raba inaan sameeyo oo maxaa wax ku shaqaysaa marka ay waa two weeks bil baan siin bil iyo bar bay qaadatay markii dambe markaan ninkii waddan ka saarnay dad soomaaliya i yimid oo taqaani macruuf waaweyn waxay ugu yidhahdeen niyow gaalkeega kelmaddaas isticmaala ninkan noo daa halkaa ma khusayaan annagaa wasiirada isaga heshiisiinayna xoogaa isfahandaraa jirta faraha nooga qaad hay-addii marka waddanka joogtay waxay ku xiran dad soomaaliya la yaqaan reero soomaaliya baabuurta ka karaystaa guryaha ka karaystaa la degan yihiin saaxiib leeyihiin ninka madaxda waa soomaaliga waxa laga yaaba wuxuu aaminsan yahay inuu isaga reer ahaanay hay-addan ku soo hagaagtay four point five hay-adihii u qaybsan yihin marka dhibaatooyin innaga laftigan dhinaceenaa baa jira oo dad keligood eedda ma leh waxyaalo badan ay u barteen oo caadooyin badan ay lahaayeen oo muddo socdana oo adag tahay in la gooyana way jiraan meesha oo yaalin oo system xun oo runtii ay ka tageen baa jira siyaasado badan oo inaga caawiyeen oo waddankeena loo sameeyey oo hay-ado badan dowladda loo sameeyey oo iyagu naga caawiyeen oo si qoortay suu gelinaya dowladdii oo ciiddaa ka badana waa jiraan oo meesha yaalla oo dhaxala oo ay tahay inaan dib u saxno marka horta nasiib darro waddankeen heerku soo maray dadkan inoo yimi ee qaarkood dad wanaagsan ahayn iyo tabarteenu yareed iyo cimilada adduunka isbedelaysa boqol problem dhibaataasu yimi si kastaba haatee alxamdulilah hadda waa kasoo kabanaynaa sidii hore waa dhaannaa aad baan runtii uga fiicannay sidaan ahayn laakiin waxaan rajaynaynaa inaan intaa ka fiican qaban karno ma- mana dhowa shaqo badan u baahan tahay ilaa dowladdu boqolkiiba boqol ay gacanta ku qabato mashruuc kasta oo waddanka ka fulaayo boqolkiiba boqol awoodda wasaaraduhu haystaan ay leeyihiin oo weli eh, ay jiraan eh, mataqaanaa hay-ado la seexanayo l o l u iyo arrimo noocaas oo iyaga orana annagaa ku fulinayna eh, laakiin aan ku heshiin meelo badan baa lasii soo gaaray wasaaradda hadda iyada wadda arrimihii eh, tallaalka xoolaha iyo arrimo kale wasaaradda kalluunka iyada adileysamada iyo eh, waxyaalo badan waxaasoo dhan ma jirin waxaasoo dhan runtii wax yaraba may samayn jirin marka horumar weyn baa jira laakiin faanoole fara kama qodna leh weli shaqo badan baa inoo tala mahadsan
aad iyo aada umahadsan tahay Een, baa marka soo- Een, mudane shirwac een, waa dhegaysanaysay een, een, anagoo ku kaalmayna walaalka baaf dhinaca kale ma aha laakiin cimilada isbedelka maadaama aad haysa society nooga dhowdaha runtii een, ka een, haddii ay jiraan een, waxyaabo aa arag maana aan kala fariisanno xukuumadda ama aad wax su-aal ah weydiisayso xukuumadda ama annaga la
Ee, anigu ilaa iyo intaan soo garaadsaday waxaa maqlayay xoolaha soomaaliya waxa loo iibgeeyaa khaliijka khaliijkana meel oo annaga sideenoo tan bay noqon meel kale oo iib loo iibgeeyo maxaa loo sahmi waayo waxaan u malaynayaa wasiir jamaalna arrintaas waa dhinac bay ka qusaynaydaa laakiin aniga waxaa i dhibaysa carabta oo aan ognahay tankeedu inta uu leegyahay xajka iyo waqti ay qabaan amuur maarag aan ku aadinaa meel kale maxaa loo sahmin waayo ama meelo kale maxaa loo sahmin waayo su-aashaas xuseen aan u qabaa isagoo mahadsan su-aasha kale waxaan u qabaa eh, wasiir bidhaan Eh, waxaanu kalluumaysiga marka aad waddanka marto meelo aadan ka filaynin muxuu ahay kalluun aad ka cuntidaad kalluunka cunaysa ha masalan meelaha caadiga hadda iska noqotay galkacyo iyo burco iyo ayaa ka mida meelihii la dhihi jiray howlaleyda ayaa ayaa xiratay oo maba rabaanba kalluun inay cunaan marka waxaan wasiirka weydiin lahaa su-aal laba dhinaca mid waxa waaye ma ognahay tirada kalluunka soomaalidu ay badaha soomaaliyeed ka jilaabato tiradiisa ma og xoolaha ka soo baxayase ma ognahay inta ay waa mid su-aasha dhinaceeda kale waxa waaye xukuumaddan iyo xukuumadihii ka horreeyaba heshiisiyo kalluumaysi ayaa la gelaya kalluumaysiga heshiisyadiisa meeqa shaqaale soomaaliyeedaa ka ka shaqaysa ama wax ku barata isla su-aashaa dhinaceeda kalena waxa waaye xoolahaasi maxaa lacagoo naga soo gala badda anigu hadda ka hadli maayo wixii nala ka dhaco waa la dhacay waxaas laakiin wixii qof soomaaliya oo mas-uula oo heshiis ku galay oo la yaqaano raadkooda xoolahaasi miisaaniyadda dowlad sida xaggee kaga jirta waa mahad runtii su-aashada laba qaybood qaybna tafsiir bay ahayd qaybna su-aal oo si wajahan midda hore oo ah mashaakilaadka waraabka iyo daaqsinka deegaanada xoolo dhaqatada ay ku nool yihiin dhibaatada ka haysta waa runta Ee, waxaan ka soo jirnay sida hadda wasiirka qorsheynta uu sheegayay waddan muddo soddon sano ah burbursanaa wixii ka horreysana dowladihii iyo xukuumadihii jiray ma jirin donoriska ama hay-adahan caalamiga oo maalgelinta sameeya iyagaa directly waxay doonaan u sameynay maadaama qorshe iyo hadda barnaamij la sameeyey ee, waxaan wadnaa barnaamij ee, Eu- maaragtay European Unionka maaragtay Yurubta ee, nagala qaybgelayso wasaaradda qorsheynta ayay maaragtay coordination ka tahay ilet taasoo suurtagelinaya in aan samayno ee, sidii loo maamuli lahaa daaqa soomaaliya maaragtay ee, rangeland maaragtay range management oo heer deegaameyn communityga bulshada ku dhaqan deegaan walba loo sameeyo siday iyaga isu maamuli lahaayeen ay heshiis ku yihiin oo daaqaas iyo waraabkooda iyo deegaankii sidii ay u samaysan lahayn insha allah isaga gebagebo waxaan filayaa inuu isagana gordhow doono waxay ka mid tahay waxyaabaha oo dhibaatooyinka jiray oo la darsay oo la qaranka oo haddana mash- ee kor laga soo heshiiyey oo hirgelinteedana gordhow ay bilaaban doonto midda kale oo suuqyada ku saabsan ee suuqyada khaliijka ah runtii waa suuqyada ugu waaweyn ee ee ah, no waxa ugu badan waa geela iyo ariga sababtoo ah looda soomaaliya sidan ugu dambeysay horumar fiican iyo dhaqashadii dadka sidii hore maaha geela waxa weeye soomaaliya waad ka tahay manaa geela soomaaliya ku nool waa toddoba milyan iyo bar oo geel oo neef ayaa ku nool marka macnaheedu waxa weeye soomaaliya iyadoo nam- adduunka oo dhan nambarka koowaad ah geel meel laga cuno adduunka waxa weeye wad ee, afrika iyo intan khaliijka ah wadamada qaarkood waa la socotaa ee, geela lagama cuno waxaa kaloo jira ariga oo kale ariga isticmaalkiisa hadda dhibaatooyinka jiray waa runta wadankiyo nidaam caafimaad iyo nidaam horumar iyo maaragtay aan jirin ayaa ka- hadda sacuudiga wuxuu noo furay suuqi gudaha ee ee- ee- maaragtay ee, gana- ganacsiga xoolaha sacuudiga sanadkii waxay u baahan yihiin shan ilaa lix milyan oo neef oo ari iyo geel isugu jira u baahan yihiin sanadkii oo weliba ari u badan xajkana waxaa la qaataa waa hal milyan iyo laba boqol manaa haddii la helo ee, xoolihiina horumarkooda caafimaadkaan ka shaqeyn iyagana suuqii ay noo fureen haddaba tijaabo ahaan bishaan hadda aan ku jirno way socdaan lix boqol oo neef oo ariya boqol kun oo neef oo geela iyaan loo soo ogolaad inaan laakiin haddaan kabar garayno suuqaas oo dhawaanshahana ugu dhow xagga ganacsiga waxay ka soo qaadan jireen australia iyo new zealand hadda maadaama ay ay- aan heshiis la galnay ay noo ogolaadeen oo ay noo fureen waxaan qabaa waa suuq ee furan oo maxaa la yidhahdaa ee ilaa iyo waxay qaadanayaan sanadkii shan ilaa lix milyan oo neef oo ari ah ma heli kartid ariga adduunka waad la socotaa aada looga maaragtay ee, loogama cuno marka laga reebo wadamada khaliijku aada u isticmaala marka horta waa suuq horumarin u baahan laakiin ee, sacuudiga keliya ma hadda waxaan furnay suuqan cumaan hore uma jiri jirin hadduu furmay qatar heshiisaan la galnay hadduu furmay hore uma jirin hadda waxaan ugu bilowday goordhow waxaa bilihii hadda ugu soo dambeysay indonesia iyo philibiin waxay rabaan ari mahane lo ay rabaan shuruudihii iyo wadahadalkii ayaan weli ku jirnaa oo indonesia iyo maaramadan eeshiyada oo waxay u badan lo'da waa qorshaha lagu horumarinayo waa fikir fiican in suuqyo kale la helo laakiin suuqan khaliijka waa suuq aada u ballaaran hadda xajka oo kale meeshaan halka milyan iyo laba boqol ay qaadan jireen xudiga hadda waxay rabaan qorshe waxay wadaan oo already lowtrhousyadii iyo wixii way sameeyeen inay gaarsiiyaan mustaqbalka soo socda xajka tiraday dadka qaa- in la kordhiyo tiraday dadka tegaysay meesha hal milyan iyo laba boqol ay qaadan jireen sanadkii waxay qaadanayaan shan milyan xajka keliya oo bil ah shantaas milyan ariga weliba waxaa kaloo jira marka sacuudiga aan tegey oo wasaaradda ee, xoolaha sacuudiga iyo bangiga islaamka oo hawshaas qaabilsan waxay ii sheegeen waxay yidhaahdeen xo- ariga soomaalida ah xajka dadka taga waxa ugu badan dadka ka yimaada wadamada aasiya koonfurta aasiya dadka indonesia wadamadaasa ugu badan dadka taga xaj aaminsan yihiin idaha madaxa madow inay tahay sunno oo sababto ah way xijaaban tahay xijaabay wadataa neef neefaf kale oo aan ka keenno wadamada kale waxay ka jecel yihin waxay ku leeyihin waxaan rabnaa kan soomaaliya kan oo ma- qoorta madow aan rabnaa annaga ma gadanayna kan marka waa dalab ka yimid wadamada islaamka marka waxay yidhahdeen fursaddaas lagama heli karo meel kale xoolihiina ka banka islaam markaan hadda tegey ugu dambeysay saddex bilood ka hor wuxuu igu yidhi waxaa ila socday wasiirka maaliyadda ila socday ra-iisul wasaare ku-xigeenka ila joogay waxay yidhahdeen waxaan diyaar u nahay soomaaliya xoolaheeda inaan horumarino waxaan diyaar u nahay waxbarashada aan bixinayno iskoolashibyada inaan siino dhallinyarada soomaaliyeed oo dugsiyada sare kasoo baxda laakiin raba inay ku takhasusaan xoolaha marka adduunka dhan baa diyaar noola ah marka arrimahaasoo dhan haddaan la horumariyo waxaan qabaa in aan yani suuq furan u yahay waxaa kaloo faa'iido kale ah ee, waxaan ugu tartamaya waagii hore ariga ee wadanka australia oo aada maaragtay u horumarsan laakiin haddee dhinac walbaba faa'iido al- ayaa laga helaa baarlamaankooda wuxuu go'aamiyey in xoolaha nool aan laga dhoofin karin wadankooda arrimo la xiriira maaragtay ee, ee, ee, maaragtay iyadoo la ilaalinayo xuquuqda xayawaanka sababtoo ah laba bilood buu safraa neefkii markii haddana wuxuu tegayaa meel climatekiisa qoraxda ay aad u adag tahay waxay diidan yihiin mindi gowraca oo mindida ah neefka marti baarlamaankooda wuxuu go'aan ku gaaray inaan xoolaha nool la dhoofin karin taas waay hadda adduunkoo dhan gaar ahaan waddamada khaliijka iyo carabta oo dhan inuu annaga marka waxaa looga baahan yahay shuruudaha jira standardsaa jira oo xoolaha oo sidii lagu horumarin lahaa shuruudahaas inaan fulino ee maxjarada waddanka ku yaalla inaan shuruudeeda wanaajino wixiina waa wadnaa haddaan maanta wax fursad waxaan haysanaa oo suuqaga adduunkoo dhan oo u badan inaan annaga aan helno sida haddaba ay u socoto sanadkii hore oo xaaladda aan ku jirno aan ku jirno waxaa soomaaliya ka dhoofay saddex milyan iyo afar boqol kun oo neef yaa ka dhoofay waad garan kartaa saddex boqol saddex milyan iyo afar boqol kun oo oo weliba aan annagoo horumarkii la rabay iyo maaragta sida hadda wasiirka qorsheynta uu sheegaya aan la gaarin oo awooddii dowladda maaragta hadda un ay socoto marka waxaasoo dhan la horumariyo markaad sanadkii aad dhoofisid xoolo toban milyan ku dhawaad ah waxaad noqonaysaa dhaqaalihii iyo shacabkii waddanka soomaaliya oo dhan way helaysaa marka suuqadan waa ku dadaalaynaa laakiin hadda muhiimadda ugu weyn oo aan haysana wax weye xoolihii yaa la rabaa sida dadka oo kale in looga fikiro hadda cuduradii adduunka waad aragtay ay ka imaanayaan xoolaha baniaadankii hadda cudurkan hadda laga marsaf mareenka wuxuu ka yimid xoolaha zonotic cudurrada la yidhaahdo oo xoolaha iyo dadka isaga gudbaa boqolkiiba toddobaatan waxaa la ogaaday dadka cudurrada ku dhaca inay xoolaha ka yimaadaan waxaan wadnaa barnaamij hadda waxa- ee hay-adda caafimaadka xoolaha adduunka oo ah iyo w t o oo ah ee w h o oo ah caafimaadka bani aadanka waxay wadaan barnaamij isku dhaf ah oo la yidhaahdo ee, one health oo ah in xoolaha iyo maxaa la yidhahdaa iyo iyo dadka bani aadankaba si wada jir ah caafimaadkooda loo marka intii dadka la daaweyn lahaa in ay ka wada shaqeeyaan labada hay-adood sidii xoolaha daaweyntooda xoog loo saari lahaa oo looga fikiri lahaa inaysan cudurkii bani aadanka usoo gudbin ka horba marka xoolaha loo daaweeyo marka qorshayaashaasoo dhan baa jira aan ka wada shaqayno ganacsatada soomaaliyeed hadda waxaad su-aashaada ahayd maxay ganacsatada uga geli weysay ee, kalluumaysiga ganacsatada soomaaliyeed lafteeda kulligood kama wada qayb galaan waxay ka fikiraan inay bariis ka keenaan ee dibadda inay bur ka keenaan maarata china laakiin kuma fikiraan inay horumariyaan xoolahooda soomaaliya hadda eh, markaan tago khaliijka oo kale ganacsato waxaa jooga oo oo carbeed oo walaalaheenna oo diyaar u ah inay la falgalaan ganacsato soomaaliyeed oo waddanka gudihiisa neefkan hadda la dhoofinaya waad aragteen waxaa lagu dhoofiyaa isagoo tacbaan ah lena wuu lugeeyaa biyaha wuxuu ka doontaa intaasoo kilomitr ee, cawska wuxuu ka doontaa intaasoo kilomitr lama xanaaneeyo oo ma qabno beero oo lagu xanaaneeyo markuu tago neefkeena cumaan markuu tago afartan iyo shan maalmood markii meel lagu xareeyo oo coos la siiyo oo biyo fiican la siiyo sideed kiila ku kordha marka waxaasoo dhan waxay nooga baahan yihiin ganacsatadana inay usoo jeesato dowladdana barnaamijkan qorshaha qaranka ee, way ku tali jirtaa in waxaasoo dhan la horumariyo marka suuqa way noo furan yihiin waxay u baahan tahay keliya sidii looga shaqayn laha horumarkooda waana ka wada shaqaynana insha alla waana mahadsan
su-aashii kirwac weydiiyey eh, ma meelaha eh, ka fogfog meelaha xeebaha ah oo hadda kalluunka laga helo soomaalidu sidii hore waa ka duwan tahay maalmaynayaa bay su-aashii hore ahayd ee ma ognahay kalluunka la isticmaalo soo baxa Eh, daatooyin hadda aan samaynay oo gacmaha ku hayno weli ma ogin exactly em, inta maalintii eh, soomaaliya oo dhan kalluun ah oo oo maalintii lasoo saaro oo waddanka gudihiisa lagu isticmaalo saddex boqoloo tan baa lagu qiyaasaa meelahaas laakiin weli daata saxa ma hayno Eh, meelahaas ay gaadhgaadhaan eh, siyaasad fiican baan ka samaynay dhowaanahan oo ka fogfog meelaha xeebaha ah Een, nimankan uu markii dhaweed ka sheekeeyey eh, jamaal wasiir jamaal oo f a o baa waxay hayeen lacag loogu talagalay in arrimaha kalluunka lagu hormariyo waa muddo sanad ka hor meelahaas intii marka lacagtan maxaa ugu talagashay maan kunidhi waxay yidhaahdeen eh, muddo shan sano ah baan waxaan kaga shaqaynayn inaan dadka ku tababaro in kalluunka sida loo dry gareeyo dry fish hadba meel baa dumar iyo wax la geeyaa wixii waxba waa ka dhalan waayeen marka waxaan ku nidhi waxaan samaynaynaa ayaantii dhaweyd markii koofurkii nagu dhacay baan fikirnay waxaan nidhi waxaan samaynaynaa lacagtan een, si kalluunka loo gaadhsiiyo meelaha ka fogfog xeebaha oo magaalooyinka waaweyn weliba ah qaboojiyayaal baa ku iibinaysaan taraagi ah gawaadhi den dadka iskaashatooyinka baa la buulgaraynaya la ururinaya iyagaa la siinaya iyagaa yaqaan sibay manaj garaystaan dowladdaa ku ilaalinaysa dowlad goboleedyada ama dowladda federaalka lix gaadhi oo waaweyn oo taraagiyaa baan uga soo iibinay dad oo hadda dhowaanahan la keenaya bishaan la keenaya aan meenayo waxaa loogu talagalay muqdisho dadka joogaa kalluun waa heli karaan laakiin dadka baydhabo joogaa ma heli karaan in halka lagaga qaado iyagoo qaboojiyaashoodii iyo friisaradoodii iyo waxoodii la xagga la geeyo Een, qofka halkan kalluun ku isticmaala iyo qofka baydhabo ku isticmaala ama xudur ku isticmaala waa isku mid kalluunkii oo fresh ah oo qabow oo sidiisii abaa u tegaya marka arrimahaasu dadaalada aan aan aan ku jirro oo dowlad ahaan aan wadnay ka mid tahay Eh, ma- haddii lixdaa taraag ay ay si fiican u shaqeeyaan oo waaweyn oo qaboojiyaasha ah waa la badin karaa Een, een, een, waxaana laga yaabaa in ay noqoto wax aada loogu guuleysto Eh, su-aashu laba su-aalad bay ahayd een, een, heshiisyada kalluunka la galo heshiisa annagu maanaan gelin waxaan bixinay shaqiyo heshiis in la galo oo dad meel loo xidho oo heshiis oo waxyaabo badan oo ka yimaada uu leeyahay iyo in shati la bixiya waa kala duwan tahay shatiyaan bixinay Een, weliba aan u bixinay tuunada keliya kalluunkaan hadda ka sheekeynayay ee kalluunka guura ah oo magrad gareeya tuunadaas oo la qabsado een, baan oon lahayn dadka soomaalida waa ugu yeedhaynaa inay inay yimaadaan oo ka qayb galaan oo qaataan baan waxaan ku bixinay shatiyaan bixinay Eh, markii hore sanadkii hore iyo tijaabay ahaayeen Eh, waana dhaqaale badan iyuu ka soo bixin laakiin dhaqaale bilow ah oo fiican baa ka soo baxay Een, dowladdan xukuumaddan intay jirtayna dhaqan bay bilowday waagii hore xukuumadihii hore wasaarad kasta oo dakhli qabata ama shaqo qabata lacagta iyadaa qaadi jirtay oo iyadaa qaban jirtay oo ma garanaysaa iyadun baa lagula xisaabtami jiray dowladdan say u timi arrintaas waa la joojiyey ma jirto wasaarad lacag qabataa haddeer u malayn maayo inay jirto annaga lacag ma aragno shatiyada aan bixinay eh, wasaaradda maaliyadda nala og lacagta wasaaradda maaliyadday ku dhacdaa wasaaradda maaliyaddu bajetkaas ay dadka mushaharka ku siisaa wixii soo dhaca lagu daraayo ay ku jirtaa qaybna waxaan heshiis kula jirnaa dowlad goboleedyada oo sunnada in shatiyo la bixiyo markii lagu heshiinayey heshiis dowlad goboleedyada dowladda federaalka ay wadagaleen iyo gobolka banaadir baa jiray wixii tuunada ka soo baxa in hal meel lagu rido si wada jira markaa loo qaybsado Een, een, percentage baa lagu qaybsadaa waa la qaybsadaa shirkii hadda wasiirada maaliyadda ugu dambeeyey oo shalay ka dhacayay baa waxyaabaha lagu qaybsanaya ee ka mid ahayd marka Eh, wixii halkaa ka soo xeroodaa waxay galaan eh, gacan gacan ammaanay galaan Eh, ma wax kama sheegi karo dowladihii hore inay jirtay in si een, daah furan loo bixiyo shatiyada oo akoonka ku dhacaysa la ogyahay oo meeshay maraysa la ogyahay sida loo qaybsado kolley heshiiska lagu qaybsadaa ma jiri jirin dhowaan innagaa samaynay marka eh, waan jeclaan lahayn in eh, laga wada faa'iidaysto oo markii dhawaad waxaan idiin sheegay eh, shan boqol ilaa shan boqol iyo konton metrik tan baa mara afar bilood een, een, een, baddeenna oo tuunno ah waxaa laga yaabaa in waxa la qabto oo dhan haddii xitaa laysana la bixiyo aanay five metrik tan ahayn marka in laga faa'iidaysto intaanu ina dhaafin oo si fiican looga faa'iidaysto dadka soomaalida ka faa'iidaystaan investorska kale ee lacagta laga helayo oo shaqada laga helayaana ay ka faa'iidaystaan waa jeclaan lahayn laakiin waxyaabo badan oo jira aawadeed ee muddo badan laguma soo degdegi doono baddeenna oo waxaan ku caan baxnay inay inay pirates iyo budhcadbadeed iyo waxyaabahaasu ay baddeenna aada uga jiraan marka dad tiro badan oo ama imaan lahaa ama investment een, een, waddankeena usoo jiidi lahaa way weli way baqayaan cabsi badan baa jirta inkastoo alxamdulilah dhowrkii sano u dambeeyey wax fal ah oo oo budhcadbadeednimaahi aanu waddanka ka dhicin waxaa kaloo iyadana dhibaato badan nagu haya een, kalluunka sida sharci darrada loo qaato oo runtii toban jeer ka badan een, een, een, waxa la ogyahay
وسمعت أنكم ما سمعت صوت محمد في كلا يسوع شهيد
markaan fiirino food security sida anigaan isleeyaha wuu yahay iyo sida looga dooday iyo sida communitigeena ay yihiin waa kaa fikir dheeri markaan fiirino food security-ga wuxuu xooga saaraa afar shay oo kale ah accessibility availability affordability and acceptability by culture way taallaa available way tahay laakiin communitiga ma yaqaaniin isticmaalkeeda community markaan dhahayo waa hooyadii laannu hooyadeedaa ugu horayso mana waacigashano communitigii dadka qaar cuntada way ka baahan yihiin wayna taallaa laakiin marka qaar iyadoo hooyadu taqaano waxaa imaan karto in aysan jirin affordability aysan gada karin dadku isku mid ahayn waxaa laga yaabaa afgoy qudaar laga keena xamar laga baahan yahay iyadoo yani asbaabakeen asbaabadana keeni karta inay saas ay noqoto laakiin dadka weli markaad fiirisid wacyi uma lahan dhankaas iyada marka qaar dhaqanka dadka qaar ee aanood acceptable inay in ma aqbalayaan inay cuntadii saxda ahayd isticmaalaan su-aal waxaa jirta ah soomaaliya iyadoo sidaan u barwaaqaysan tahay maxaa ka dhiga nafaqa daro maxaa loo dhameyn laaya nafaqa darida mismanagementaa jirto awareness la-aanaa jirto marka oo soo laabano dhankan kaleente ee beeraha kalluumaysiga waxaan ka wadaan su-aal badda saakoodanna waxaa lagu shubaa wasaqda qaasatan balastic waxaa lagu soo qaadanaa suuqa markaad kawaanka oo kalluunka waxaa arkaysaa kalluun badan oo markii la dilaaciyo laga dhex helaayo balastics iyo waxyaaba wasaqa waxaa jirto maado layihahdo dioxin oo kansar keenta xaqiiqatan dad badan hadda magaalada markii la baaray soo baxday in isvengal cancer iyo annada kansar kaleenta ay u dhimanayaan asbaabo la xiriira cuntooyin ay cuneenoo ku saabsan kalluunkii iyo aagaas ama cuntooyinka badda ka yimaada wasiir ma jiraan marka shuruuc iyo qawaaniin iyo nidaam aanan ahayn xibran calaa waraqa laakiin la fuliyo wax warqad ku qoran keliya aanan ahayn oo la fuliya ma jirtaa oo wasaaradda u degsan tahay oo la dhaqangeliya haddaan rabno inay noqoto itusi taabsi waxaan tagi karnaa xeebta leeda bis meel kale anankoon aadin
mahadsan tahay su-aalaha waa isku aruursanaysaa qofka leh waxaan jeclaan lahaa araarta in nalaga dhaafo waqtiga aad uu noogu yaryahay marka inaad su-aasha toos loo abaaro
waa mahadsan tahay sidaa sheegtay su-aalaha waa soo gaabi doonaa waxaan ka dhigi doonaa hal su-aal bas waxaan ogsoonahay covid nineteen saameyn ballaaran oo dhan walba u geystay ilaa iyo haddana ma jiraan macnaha culeysyadiisa iyo waxa ku fargareen marka waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirada maxaa ugu qorshaysan macnaha ka wasaarad ahaan ka wasiir ahaanba covid nineteen sida macnaha loo dabooli lahaa xanuunkiisa loo yaree lahaa maadaama ognahay bulshadeenna meesha aan ka joogno macnaha dunida dunida maanta marka waxaan rabnaa macnaha wasiirada maxaa ugu qorshaysan cudurkan maxayse ka barteen wasaaradaha cudurkan haddii uu soo laabto maxaa ugu qorshaysan insha allah
qof kale waxaan jeclahay su-aasha hadda wiilkan weydiinaya caafimaad ahaan uu kulaysan yahay mawduucii aan maanta ka hadlayn oo ah saamayn uu leeyahay covid 19 ama markuu covid 19 ka dhammaado xataa xaggeen u soconnaa intee wajahid
aada u mahadsan tahay gudoomiso runtii su-aalaha aan qabo inta badan covid 19 ma qoseeyaan laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto wasiirada dabcan walaalkayaa wuxuu weydiiyey nadaafadda badda iyo maxay aheeday bilicda lagu shubo balastigiyada iyo waxaas mudan wasiir anaga dhalinyar ahaan diyaaraan kuu nahay inaan ka qayb qaadano nadaafadda iyo waxyaabahaasoo qoseeya dhan waxaan jeclaan lahaa inaa qorshooyin la imaadid dhalinyarada jaamacadaha wax ay kaa rabaan oo maxay ahayd salary ma lahan laakiin bilicda iyo inay soo celiyaan diyaaray u yihiin su-aasheeda labaad inkastoo wasiirka xanaanada xoolaha u baxay waxaan jeclaan lahaa guddiga inaan u gudbiyo waxaa jiray maalmahan videoyo la wareejinayay baraha bulshada oo ahayd habka loo gowraco geelka sidoo kale maxay ahayd in neefka lagu dhibo mindida aad oo maxay ahayd dhibaato badan rafitaankiisii iyo waqti ay qaadato oo nidaamyo hore aan u arki jirna aysan ahaynin qaabka khalitaan cusub ay noqotay in lagu gowraco maxay ahayday xayawaanka geelka aad aan u jeclaan lahaa inaad arrinkaas aad wax ka qabataan sidoo kale su-aasha saddexaad waxay noqonaysaa wasiir jamaal runtii wasiir mar walba waxaa maqalnaa mashaariic hebela dowladda ay soo xiratay iyo xukuumadda mashaariicdii ama waa la dhagax dhigay dabagal iyo isla xisaabtan meel ay ku dambeeyaan war kama hayno waa markii lasoo xiraay iyo markii la keenayo bisaan ogaanaa xukuumad walba imaaday dabagal iyo maxay ahayd isla xisaabtan ma jiraa qeybahaas fulinteeda iyo iyo dabajoogteeda aad aa mahadsantiin
jamaal waa arkaysaa wiilkaasi nala joogo axmed aa umaleynaa wiilkan kale abir magacaa cabdi waa arkaysaa dhibaatada uu nagu haayo webiga iyo iyo iyo meesha uu naga taagan yahay xanuunka uu nagu haayo especially dadka maarata saddexda webi degan inaad qorshe weyn ka leedahayna waa ognahay laakiin bal waxoogaa waxaan rabnaa inaan helno fulin ku dhaqaaqid waa ka hadalnaa warqad waa ku qornaa lacagihii waa raadinaa laakiin fulintii iyo qabashadii iyo inay dadka arkaan in biyihii laga leexiyey bal dhinacaas inaad focus ka saartid iyo wasiir badhaan oo ah aan rabna inaad maarata nadaafadii baddeen iyo sumanka lagu shubayo wixii laga qaban lahaa iyo haddii ay kaaga aadan yihiin wax shuruuca oo aad haysid haddii ahaaneed environmental act haddii lasoo wado oo kaleeto oo aad adigana dhinac ka tahay insha allah
waa mahadsan tahay xildhibaan su-aaluhu su-aalo aada u wanaagsan baahan kulligood tan webiga ama webiyada iyo degaamada dhibaatada u geystaan ee dadka soomaaliyeed maalintii dhaweyd tahadii ugu dambaysa tusaalahaan beledweyne waa tagnay annagoo dhowr wasiira waxaan tagnay meeshii biyo xireenka la rabay in biyaha laga xiro xaafadaha magaalada si looga ilaaliyo markaa fiirisay dadka dadka deegaanka beledweyne oo kale tusaalahaan dadka deegaan iyagaa isxilqaama inta badan ganacsida lacag iska urursay lacaga kale gobollada waddanka laga soo ururiyey hoogaa yar oo aan runtii wax badan tari karin ayaa dad gacanta ku hayaan dhowr boqol oo kun marka maadaama dowladdu dhaqaale ahaan dhaqaalaheedu iska kooban yahay waxaan ku khasbanaanay inaanu qayla dhaansanno meel allaali meeshaas leenahay waxbaa laga keeni karaa si degdeg dadka wax lagu qabto meelihii aan runtii la xiriirnay dhammaantood saad la socotaan qolo markaad la xiriirtid waxaa lagu weydiinayaa xog ku saabsan dhibaatadu intay laag tahay iyo qorshahaagu wuxuu yahay aad kaga qaban karta arrintaa inta badan muddo ay qaadataa in qoraallo la sameeyo daraasado la sameeyo muddo kalena waxaa qaata in lagu soo jawaabo ama wax sida u rabta loo dedejiyo annagoo markaa og arrimahaasoo dhan waxaan diyaarinay qolo la yidhaahdo guddiga xalka waara oo afar iyo toban hay-adoo dowladda isugu jira wasaaradda qorsheyntu ay xiriiriso injineero soomaaliya wasaaradaha ka tirsan iyo dad soomaaliya oo runtii khubaraha ayaa tegey gobolladaasi tagaan meelaha webiyada ka fatahan boorkii iyo warbixintiiba soo diyaariyeen si ka fiican sidii aan arki jirnay runtii hay-adahaas u diyaarin jireen oo runtii isu dheelatiran xaqiiqana ku salaysan meelaha marka waxaa dhacday bangiga adduunka ayaa maadaama den cafiskii guri laga gaaray bangiga adduunka waxaa noo furmay qayb ah aida money lacag la aida waa lacagta degdeg ah ee garantiga ama deeqda annagoo tii marka webiga kala hadlaynay haddana waxaan ugu dhuftay waddanka ayaxi ayaxi oo socda ayaa haddana waxaa dhacay covidki isku xixiga sanadka hore akhirkiisii iyo sanadkan bilowgiisii waxaan la tacaalaynay fatahaadihii iyo ayaxi haddana covidki baan gala wixii oo dhan baan isku qaadnay daraasadihii waa boobsiinay akhirkii nasiib wanaag bishii lixaad sagaal labaatankeeda waxaan ku guulaysanay in lasoo ogolaado oo lasoo saxeexo fulintii mashaariicda hadda tii ayaa taagan fulinteedii dowlad goboleedka hirshabelle iyo koonfur galbeed jubbaland saddex dowlad goboleedba waxay saxeexeen heshiiskii fulinta mashaariic marka gacantii sheekadii daraasadii waxay hadda isu bedeshay in la fuliyo marka saddexda dowlad goboleedba waxay saxeexdeen heshiiskii yaa markaa maamulaya wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta federaalka ayaa mashruuca gacanta ku haya lacagtu waxay kusoo dhacaysaa khasnada dowladda maaha lacag hay-ad mataqaan loo dhiibaayo hay-addu waa u tartamaysaa hay-adaha fulintu qofkii xirfad u leh soomaaliya ajnabi ee qaban kara shaqooyinka webiyada aan ka rabno ciidda laga saaro ama derbiya laga dhiso ama biyo kale waxsi ama biyo xireen la sameeyo dadka aqoonta u leh soomaaliya ajnabi waa u furan inay u tartamaan aan dhiirigelina dadka soomaalida aqoonta u leh inay mashaariicda ka faa'iidaystaan oo dadkoodana uga faa'iideeyaan ay qabtaan shaqo badan ka qabtaan hadda fulintii aan ku jirnaa marka taadna aan ka jawaabaya tan ah mashaariicda inta badan waa la arkaa marka la dhagax dhigaayo iyo marka laga hadlayo waa sax mashruuc marka aad ballan qaadid iyo marka aad dhagax dhigtid muddo u dhexaynaysa laakiin hadda waxaan taagannahay qorshayaashii iyo ballanqaadidii iyo arrimahaas oo dhan ood la socotaan mashaariicda waddooyinka qadar jowhar iyo afgooya waxaan saxiixnay waxay ahayd baan u maleynayaa sideed iyo labaatankii november laba kun iyo toddobiyo tobankii sanadka bacdi ayaa mashruucii ugu horeeyey la bilaabay sarveyga ciidda lasoo baaray wax kasta lasoo baaray hadda waa socotaa afgooye bisha dambe ay dhammaanaysa kii balcadna wuxuu maraya kilomitirkii shanaad ayaa hadda la diyaariyey laba bilood ka bacdina balcad shaqo fiican baa laga qabanaya shan boqol oo truck iyo qalab iyo injineero iyo nooc walba isugu jira hawsha hadda gacanta ku hay shaqadii waa socoto waxaan sababtan marka haddaan waxyar idinka sheekay aan u dooranay labadaa waddo markii aan qorsheynayna waxay ahayd labadan dowlad goboleed ee koonfur galbeed iyo hirshabelle dekedo waaweyn iyo erboodo waaweyn ma laha oo caalami ah waxaan ku khasbanaan marka maadaama labada shabeelle ay yihiin laba gobol oo wax soo saarkooda waddankoodha ku filaya haddii si fiican looga faa'iidaysto suuqa ugu dhowna xamari xamar tahay eerboor iyo dekedba inaan u diyaarino waddadii dadkaas soo mari lahaa inaan ka ganacsan lahay weliba hadda qorshahan waa fayskii koowaad fayska labaad inaan sii soconno ilaa gobollada kale u gudubno ayaan isku daynaa laakiin hadda marka afgooye ay dhammaato arki doontaan bilka bacdi haddii aan laydmo waxay qaadanaysaa daqiiqado saacad nus saac in qofka ganacsadaha oo khudaartiisa kaga soo qaada beerta iyadoon godad ku soo dhicin soo burburin oo saacado soo marin oo toos magaalada u keeno dadkii isu furmaan dhaqaalihii kaco beeraleydiina ay nolol fiican aan ka fiican helaan marka waxaanu isu miisaanaa mashruucaan maanta saxeexayno fulintiisa berito intee ku qaadanaysaa inaan fulino dhaqaalaha imaanaya muxuu keenayaa dhaqaalahaanna maxay ka bedelaysaa dadkaas dad badan waxay ku oranayaan soomaalida mashruuc hebel ayaa waxaa loo qoonday malhebla annagu markaan mashaariicda qoondaynayno waxaan ka fiirinaa wax horta mashruuc kale oo kanoo kale deegaanka maka jira si aan meeshii laba mashruuc loo geyn labo waa inaan su dheelitirnaa gobolladii waddanka tan saddexaad waxaan fiirinaa populationka meesha ku nool ogaan ahaan inta u jirto meesha ugu dhow dhaqaalahooda saameynka hadday bad noqon lahayd hadday erboor noqon lahayd xoolo nool hadday leedahay gobollo waxaa jira hadda lacagtan aan ka hadlayno webiyada oo dhan saddexda gobol ee koonfurta soo xiga ayaa lacagta majority boqolka siddeetan lacagtu aadaysa laakiin markay noqoto la dagaalanka ayax gobolladii kale inaan noqonaysaa lacagta geenno maadaama ayaxii dhibaato ku hayagi dhinaceed way isu miisaamen marka karoonihii waddanka oo dhan wey marka waxaan fiirinaa gobol walba maxaa dhibaato ku haya maxaa looga faa'iidan karaa maxaa loo qaban karaa iyo dhaqaalahan hayno iyo waqtiga qaadanaysaan isu miisaanaa sidaasaan go-aan ku gaarnaa ciddii fulinaysay meeshii laga fulinayay ee dowladda federaalka marka way isku xiran yihiin wixii hadda la qorsheeyo waxay qaataan sanad lix bilood laba sano iyadoo fiirinaysa awooddaada dhaqaale iyo waqtiga iyo meesha amniga iyo waxaasoo dhan amaasantii aada umahadsanta wasiir bidhaan wax yar noo soo koob waxaan rabnaa inaan soo xirnay tinka hal su-aala kuu socotaa u maleynaa ha waa mahadsan tahay su-aasha waxaan umeynayaa inay uun ahayd ah, ah, sun in badda lagu shubo oo een, baddeennu ay wasakhaysan tahay wasakhda caadiga ah oo aan ognahay inay ku jirto ama dhinaca xeebta ha ahaato ama waxyaaba ha ahaato waa jirtaa waana ugu mahadcelinayaa ninka dhallinyarada ah oo yidhi waa si voluntarily baan uga shaqayn doonaa annaga Een, waa soo dhaweynayaa arrintaas insha allah waana ka faa'iidaysan doonaa arrinta een, een, een, su-aasha kale ahayd een, sun in badda lagu shubo oo kansar iyo waxyaabaha laga qaado cilmi baadhistaas oo saxa weli ma hayna annaga Een, taasi waxay u baahan tahay marka ta la sameynayo in cilmi baadhis sax la sameeyo een, la ogaado meesha sunta lagu shubay waa la sheeg sheegaa sun baa lagu shubaa waxa keliya aan ognahay waxa weeyaan kalluunka sidiisaba een, caadi ahaan noocyo badan oo kalluunka ah metal baa kudiisa meerkuridu u badan kalluunka soomaaliya waa ugu meerkuri yar kalluumada adduunka iyo laaba taangeyn marka inuu inuu safe yahay in la cuno adduunka oo dhan marka baan inagu ogaanay oo soo baxday ganacsada ay ogyihiin Een, hay-ado badan baana naga caawiyey dhowr meelood baa lagu soo baadhay kalluunka in la ogaado waana wax kun isagu kuma xidhna ee waxay ku xiran tahay adduunka oo dhan metalku waa ku wada jira heerar buu kale leeleeyahay mercury gaar ahaan kenu waa almost waaba zero mercury hore u badan waxyaabaha kale marka arrinta ah een, haddii ay jirto oo naga qarsoon tahay in sun lagu shubay cid kastoo naga caawin karta oo warbixin saxana siin kartana waa soo dhaweynaynaa laakiin annaga warkaa weli ma hayno oo sax cilmi baadhi saxa
aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rabaa marka inaan aan, aan soo dhoweeyo een, xildhibaan dr cabdi cali oo ah een, guddoomiyaha een, food security nutrition baarlamaanada bariga africa Eh, waxaan u mahadcelinayaa mar kale guddiga eh, gudda nafaqada iyo ee cuntada eh, sida wanaagsan ay usoo abaabuleen kulankan oo ujeedadiisu ahayd in eh, shacabka soomaaliyeed lala wadaago eh, xaaladda oo cunto yaryada iyo nafaqa darrada eh, khaasatan dalkeenna eh, iyo guud ahaan eh, caalamka ama eh, bariga africa oo aan ah, guddigiisa guddigan eh, dhigiisa aan aan madax ka ahay Eh, bariga africa haddaan dib ugu noqono eh, soomaaliya inta ay qabto eh, waddamada deriska intooda badan waa nala qaban ayax ha noqoto fatahaadda ha noqoto eh, eh, marka laga fiiriyo covid 19na eh, waaba nagaga saameyn badan yahay eh, kenya iyo uganda iyo south sudan iyo tanzania iyo burundi iyo haddaad timaado eh, eh, waddamada marka laga reebo eh, waddamada oo xeebaha Eh, kenya iyo hadda halista uu ku haayo one thousand u marayaa maalinkii eh, dadka laga helayo Eh, waxaana sabab u ah eh, inta badan horta covidka eh, waddamada uu saameynaya haddaa fiirisaan inta badan magaalooyinka waaweyn waddamada magaalooyinku ay dadku ku badan yihiin covidku saameynu ku yeelanaya Eh, annaga nasiib wanaag waxyaabaha na caawinaya waxaa ka mid ah konton boqolkiiba dadka reer guuraa wey hadday reer guuraa yihiin sida uu sheegayay eh, eh, ah, eh, bafo eh, wuu wuu ka duwanaanayaa eh, eh, saameynta uu ku yeelanayo kenya oo magaalada nairobi keliya intaasoo milyan ay dad ay ku nool yihiin Eh, ama percentageka magaalooyinka dadka ku nool ay nooga badan yihiin eh, markaa barbardhigto tanzania iyo kenya Eh, laakiin waa nala qaban ayaxa saameyntuu ku yeeshay ayaxi hal meeluna wada maray waa nagu sawray koronkortii waa taallaa Eh, caqabada eh, eh, daaqii iyo ku samey weliba eh, annaga dhinaca oo daaqa iyo xooluhu saameeyey ayaga dhulka beeralaydu saameeyey haddaa fiiriso kenya iyo uganda iyo eh, south sudan iyo eh, dhulkii eh, la beeranayuu saameeyey Eh, haddana saasoy tahay eh, dhaqaalaha eh, faw ee u jihaysay eh, waddamadan bariga africa ee la dagaalanka ayaxa soomaalida afartan milyanaa naga soo gaaraa u malaynaa labaatan ee wasaaradda beeraha iyo hoos imaanaysa iyo labaatan ee beeraha marka waddamadan waa loo qaybiyey soomaaliya qoondadeediina waa kusoo aadisay u u wajihi lahaayeen ee wasiir xuseen waa waa uu ka hadlay Ee, miisaaniyaddanadana waa ku jirtaa wasaaradda beeraha haddaa fiiriso labaatan milyanaa ugu jirta oo loogu talagalay in in dadkan wax looga qabto Ee, intaa haddaan uga baxo ee, ee, guud ahaan ee, rajinka inuu nala qabo eh, ama nooga dhib badan yahay eh, eh, covid eh, 19 saamaynta uu ku yeeshay eh, cunayarida iyo nafaqa darrada anugu dhinaca kale waxaan qabaa inuu fursad u noqon karay eh, in l- uu yareeyo cunayarida iyo nafaqa darrada Eh, haddaa wasiiradaa ka hadlay eh, eh, covid 19 wuxuu xaqa- caqabad ku ahaa in caalamku isu socdo haddii marka eh, cuntooyinkii lasoo waaridayay ama la- eh, dalka la keenayay ay yaraadeen eh, waxay fursad u ahayd eh, dadkii lokaalka ee wax beerayay Eh, khaasatan labadan gobol ee hadda aad ugu dhow magaaladan weyn ee ee quudinta badan u baahan ee inta badan ku xiran ee waxyaabaha lasoo waarido ee in bariiskii ka soo go-ayay tirada badnaa ee shabeellada dhexe ee iyo abgooya beerahooda inay dhiirigelin u noqotay waayo maalgelin kale uma baahnayn ganacsatadii dhaqaalaha haysay ee ee- ee awal ku mashquulsanay inay soo waaridaan bariis iyo baasto iyo saliid iyo ee waxay fursad ee ka heli kareen inay inay u jeheeyaan inay ee badeecadihii suuqa mar walba magaaladan waa looga baahan yahay inay u doonaan oo ka soo gadaan ee ee- ee gobolladan ku dhegan ee taa daraasaday u baahan tahay ee baafiyaa jooga oo ee xog badan ka haya ee beeraha laakiin aniga waxaan arkaya fursaddaa inay noqon karto dowladdana ay dhinaca ee la rabay inay culays ku saarto ee khaasatan wasaaradaha oo oo fursaddaa u heli karaya in ay u jiheeyaan ee maalgelinta ganacsatadana ku dhiirigeliyaan in badeecadaha ee ee ee looga faa'iidaysto ee tan kale ee, waxaan ammaanayaa wasiirka cusuba hadda noo yimid cabdirashiid iyo wasiir xamza ee ee dalka waxay kusoo zaa'idiyeen ee ee hay-ad aan oran karo ee caqabadaha hadda halkan aan ka sheekeynayno fatahaadaha iyo ee xilliyada kalluumaysiga iyo ee caqabad weyn oo jirtay hay-ad la yidhaahdo hay-adda ee maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa xarunta qaranka ee ka digista halis wadareedka ee oo aan rajaynaya inta aan arkin inay tagaan oo soo booqdaan ee xaruntaas waxay suuro gelinaysaa fatahaadihii awal aan u daba taagnayn iswaalin iyo faw ee si ka farsamo fiican xaqiiqda uga dhow in aan haysano maanta xarun wasaaradda hoos imaanaysa in ay sheegi karto ee wakti ka horeeya hadaayo waxaan ka hadlayn wasiiradu ay sheegayeen in ee wasiir xuseen uu ahaa in iyo wasiir jamaal iyo ee wasiir cabdullahi bilhaamba in badanaa iyo baafaba uu ka hadlay rabooryo inay soo baxaan dhibku markuuna qabsado kadib laakiin aan u baahannahay saadaal inaan heli karno dhibku intuusan noo iman kadibna waxa yar ee aan haysano ama miisaaniyaddaha noogu jiraan ama mashaariicda kale ee wasaaradahaas ee ee ee hadda ka hadlaayeen ee ayaga laftirkooda ee s- ee miisaaniyadda ku jira oo hadda maamulkooda ayaga ay hoggaanka u hayaan in looga faa'iidaysan karo waxyaa aad uga helay waxaa ka mid ah ee hadda dabaylaha ka socda badda ee iyadoon meel kale laga sheegin ee hay-addu waxay ay bil ka hor bilowday inay wacyigelin ka bixiso dabaylo lixdan kilomitir saacaddii ku socda oo tanzania iyo kenya iyo soomaaliya ilaa ee, gobollada dhexe inay inay waana waana dareemi kartaan hadda haddaa idinka fiirisaan ayaa ma dhoweed qabow tiro badanaa magaalada yimid ee, badda oo aada u kacsan ee, waxyaabaha marka waxay u suura gelinaysay xataa ee, nimanka dhallinyarada oo ka kalluumaysanaya badda iyo hadday helaan xogta ee, inkastoona ogeyn ee, wasiirka kolley ka jawaabi doona oo weydiin doona inay telefishinada iyo hay-adaha warbaahinta la wadaagaan inay inay la wadaageen si nimanka kalluumaysanaya doomaha aadayaan ay uga faa'iidaystaan xogta inaysan badda gelin oo aysan ku qallimin ayagoo raadinaya inay kalluumaystaan marka ee, hordhacaas wuxuu iga ahaa ee, khibraddii aan la kulm laakiin su-aasheedu ay tahay waxa naga maqan oo aan oran karo inteena badan ee ee- ee xukuumaddeenna iyo dowladdeenna in aan warkanaga uu gaaro shacabka iyo ciddii danaynaysa ee inuu gaab ku jiro ee kulankaana wuxuu fursad u yahay inaan ah, ka baarlamaan ahaan ee annagoo la wadaagayna aqoon-yahanka iyo ee wasiirada iyo shacabka soomaaliyeedba in aan gaarsiin karno shacabka maxaa caqabadoo jira ee maxaa xal ah maxaa ee fursado ah oo dowladda dhinaceeda ka abuuran maxaan la wadaagi karnaa ganacsatada hadda mashaariic tiro badan ay wasiiradu ka hadleen oo haddii ganacsatadu ay ka faa'iidaysanayaan ee u furan lacagana loo hayo waa mahadsan tahay
aad iyo aad aa umahadsan tahay doctor cabdi waxaan soo gaarnay oo kusoo dhawaanay gebagabadii waxaan rabaa wasiir cabdirashiid labo daqiiqo inaan ku siino maanta dhan waxaan ka hadlayay dhan waxay ahayday dhibaatada iyo iyo caqabadaha haysto dadkana soomaaliyeed iyo sidaan uga badbaadin lahaynay markay wax dhacaan meesha loo soo cararo oo runtii ay tahayna waa waa waa wasaaradda adiga aa mas-uulka ka tahay oo nala joogtid hadalkeena dhanna galabta dhan waa la socotay marka waxaan rabaa inaan janis ku siiyo oo ilaa two minute wixii aa noogu dari kartid aa noogu kordhisid
bismi illaahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaan salaamayaa dadka maqaamkan caawa iskugu yimi qof kasta waxaan ku salaamayaa maqaamka iyo teetelka ku fadhiyo waxaana ku salaamayaa salaanta sharciga waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan u mahadnaqayaa guddiga soo qaban qaabiyey kulankan aadka iyo aadka u quruxda badan oo la isku xog wareysanayo haddaan horey u galo anigoo wakhtiga baykhaaminaya sida aan la wada soconno dalkeennu marxaladdu ku jiro waan ka wada dhergsanna shacab iyo dowladda sidaan la wada soconno labada kun iyo sagaal iyo tobankii siddeed iyo tobankii iyo sagaal iyo tobankii iyo labaatankii aan ku jirnaba dalka waxaa ku soo noqnoqonaya fatahaado ha kala xoog badnaadaan labada kun iyo labaatankii fatahaadu dalka oo dhan bay ka dhacday puntland bay ka dhacday somalilan bay ka dhacday jubbaland bay ka dhacday south west bay ka dhacday galmudug bay ka dhacday waad dareemi kartaan gobolka banaadir aan joognay saameeyeen guryo dhisnaa oo burburay baa jiray oo roobkii u saameeyey da'ay waad dareemi kartaan dalka oo dhan marxaladda maan dalkeenu ku jiro iyo qaabka loo maareeyey iyo qaabka looga hortagay intaba xukuumaddu xukuumaddu waa shaqaynaysaa culayska intaa leeg baa saaran wixii mashaariic iyo qorshayaal loogu talagalay waxaa inala jooga wasiirkii qorsheynta oo hadda inoo sharaxay fatahaadaha geliya toddobaatan iyo shan milyan lacag ku dhow ayaa hadda la rabaa qaabkii loogu maareyn lahaa fatahaadahan dal ku soo noqno qaabkii looga shaqayn lahaa hadda wasiirka ayaa inoo sharaxay waxaan rabnaa marka inaan fahanno shacabku inay fahmaan oo ay ka dhaadhacdo culayska saaran dowladda iyo qaabka ay ula tacaalaysa shacabkeeda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ka samata bixiso marxaladan marba ku soo noqnoqonaysa dalka suu sheegay xildhibaan cabdi cali wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxaa lagu soo kordhiyey xaruun xaruntaas oo ah xarunta bixinta digniinaha hore sidaan la wada soconno siddeed iyo tobankii bisha bishii toddobaad dabaylo aada xoog weyn baa soconayey intayna dabeeluhu dhicinba wasaaraddu waxay soo saartay baaq iyo digniino wasaaraddu beej bay leedahay idaacadahoo dhan baan adeegsanaynay isteedka markaa maamulka ay qusayso dabeeshaasi ama ay ka dhacayso oo lafdamo waa lalawada hadla waa lalawada xidhiidhay dabaylihii shacabku iclaankii way dhegaysteen dabaylihii sidaan u sheegnay bay u dhaceen dhimasho waa jirtay badda oo kacsan iyadana waan sheegnay dhimasho iyo doonyo burburay intuba waa dhaceen intaan ka degaynay intiiba waa yimaadeen xaruntan waa xarun dalka ku cusub waxaana ku soo kordhisay wasaaradda waxayna sheegaysaaba digin intay dhibtu dhicinba baa waxaa la leeyahay dhibta noocaayo noocaasaa dhacaysa fadlan ha laga digtoonaado marka shacabku waa inay u dheganuguloodaan dowladooda iyo hay-adaas hay-adaha awaamiirta hadday mid caafimaad noqoto iyo hadday noqoto mid maareyn musiibaba inay u dheganuguloodaan waa wax aada u fiican waa dareemi karnaa dalkeennu marxaladda uu ku jiro cudurkii coronavirus ayaa jira waxaa jira fatahaadaa jira waxaa jira ayax waxaa jira saan ognahay colaado sokeeye waxaa jira dabaylo waad dareemi kartaa dalka intaasoo dhiba ay saar dul ay dul taagan tahay qaabkii looga samata bixin lahaa dowladda gele lagama rabee shacabka iyo dowladda oo wada socda ayaa ka saari kara marxaladaas dalka uu ku wajahan yahay waxaan odhan lahaa aan ku soo koobi lahaa hadda waxaan rabaa inaan jaaniskan uga faa'iidaysto shacabka soomaaliyeed khaas ahaan shacabka ku nool beledweyne iyo jowhar webiga wuxuu qarka u saaran yahay inuu fataho sidaan la wada soconno sanadkii hore labada kun iyo sagaal iyo tobankii webigu waa fa- waa fatahay toddobiyo labaatankii bishii tobnaad ayuu fatahay waana la soconnay marxaladda webigu marba meesha uu maray intaa iclaanka waa diraynay webigu wuxuu ku fah- ku fatahay sanadkii hadda labada kun iyo labaatankii bishii shanaad wuu fatahay wuxuu fatahay aid boty tree markuu marayay buu fatahaadda ku dhuftay caawa aan ila hadlayo casarkii xaruntu digninay soo saartay wasaaraddu ay leedahay webigu fatahaada u dhow yahay shacabku waa inay ka digtoonaadaan ka fogaadaan webiga aaggiisa waa dareemi karnaa biyuhu meesha ay soo gaadhaan iyo dhibta uu keeni karo dadka hadda caawa nila hadlayo webigu wuxuu marayaa seven bointy three buu marayaa waxa uu hadhay waxaan u malaynayaa waa toban milyan intuu fatahi lahaa iyadoo lafteeda waa la soconnaa waana u sheegayaa baaqa shacabka soomaaliyeed khaas ahaan reer beledweyne iyo jowharba waxaan leeyahay webigu fatahaaddii intuu fatahi lahaa waxaa ka dhiman wax aad u yar inay ka digtoonaadaan ka fogaadaan meelaha ay biyuhu ay gaadhi karaan oo ay tagaan meelaha taagga ah oo aan biyuhu u dhoweyn waa wax aad u muhiima waana la soconnaa xaalad kasta oo musiibo ah musiibadu waa labo waa dabiici iyo khayr dabiici annaga oo kaashanayna cilmiga iyo aqoonta aan ku soo kordhinay dalka waxaan la soconnaa maanta oo aan sheegi karnaa musiibada soo socota noocay tahay dhibta ay leedahay waxa ay tahay intaba maanta dalkeennu wuxuu odhan karaa dhibta noocaasa soo socota fadlan ha laga digtoonaado marka waxaan odhan lahaa waan ku soo khulaasaynaya hadalkayga inaan isku duubnaanno gacmadu jirb wax ku gooyaan dowladda keliya yaa lasoo ifine shacabkuna waa inay qaataan roolka ay leeyihiin si aan uga saarno dalkan marxaladahan kusoo noqnoqonaya aad iyo aad u mahadsantihiin wana wasalam mahadsanid een, wasiir een, waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaan runtii aad iyo aad uga mahadnaqayaa marti sharafta noo dul qaatay ee sugaya maarata inaan barnaamijkan bilowno waqtigooda muhiimka ahna na soo siiyey waxaan kaloon halkan uga mahadnaqayaa runtii een, golaha wasiirada oo noo yimida iyagoo kasoo baxeen een, shir maanta oo haddana ay ay khamiis tahay wasiirka kalluumaysiga wasiir cabdulaahi bidhaan ee, jamaal maxamed xasan iyo wasiir cabdirashiid iyo wasiir xuseen oo hadda naga tegay aad iyo aada umahadsan tihiin iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay naga daawanayso waxaan filaa inay tahay een, kan kulankan uu noqdo kulankii koowaad aan isku soo laaban doona annagoo ka wada hadlayno kulamo badan sidii talooyinka ay noogu bixiyeen runtii marti sharafta meesha noo joogto mahadsanid een, baafe mahadsanid walaalkay een, shirwac ee, oo- hodan iyo tatar cilmi aad iyo aad idinkaga mahad celinaya runtii waqtigeena qaaliga ah
ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kordhiyo wanaagu kullibaa israaceen ha kulmeen dadweyne kaskooda iyo maankiyo ha kulmeen dadweyne kaskooda iyo maankiyo kartiyo awoodood ha isu keensadeen kakacnabada huruday kalsooni halla gaare kakacnabada huruday kalsooni halla gaariyo kalgacayl walaalaha soomaali sugeena